haatan dhegeysanada cadi saar fm codta gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin suux wanaagsan raalli noqda dhegeystayaal maanta wargeysyada dabcan dibdhaca ku imaaday iyadoo tahay maalimaha fasaxa dhegeystayaal ciidda krismaska ah aan ka raaligelinaya saaxiibada laakiin waxaan filayaa maalinta arbacada inay sidoo toos caadiga inoogu bilaaban doonaan wargeysada masmaalinta berito hadduu ilaahay raalli ka dhigo laakiin bal iminkan dhegeystayaasha farbal fursadan siiyo saakaas ay kusoo kaakicin kuwa biristeen maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iyadoo sukay dambeysa dhegeystayaasha maalinta sabtida laakiin saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan saaxiibada mar waliba ku xiran marna iska badan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baray dhegeysta yuusuf bakat maalin isniin ah dhegeystayaal bal saaxiibada saaka waxaan filayaa si qurux badan in lagu soo wada kaakicay laguna waabariistay sidoo kale laskaga warqaban ama iska warqabaan dhammaan dhegeystayaasha iyo sidoo kale dadka jaarka deriska ah xaafadaha iyo dadka aadka iskugu dhadhow dhegeysan weliba kuwa qaraabada ayagana sidoo kale kaa fog waxaan filayaa dad xanuunsanaysan jirin saaka inta xanuunsanna ilaahay subxaana watacaala ayaa mar waliba uga baryana in caafimaad taam ah uu siiyo caafimaad dhammaystiran xanuunada ilaahay inuu dabeelada markaasi ka raaciyo inta muraadlehna muraadkoodaaan macsiya lahayn inuu ilaahay subxaana watacaala siiyo dhegeystayaal inta kurba haysatana in ilaahay ka dulfida dhegeystayaal balqaadka teleefoonada saaka dhegeysa u hore suwax wanaagsan soo dhowow
alo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu maxamuud daahir dhaqane soo dhow saaxib yuusufo waan dhoway alxamdulilah ilaahay mahadle nabad baan ku afariisane haye wax dhibaatae ma aanan maqlin waa sax alxamdulilah ilaahay waa mahadle waxaan leenahay ilaahay nabadaan dhan hana siiyo aamiin muslimiintao dhan ilaahay heshiisiyo mhm malalaayga waxaa weyniyo waxaa weye kaambeenka gaarisa ka socdo haa waxaan leenaha fidmada laga daayo aada iyo aad ninka ilaah qoromaaso ninba ninku roob kuraa siiye waa sax fidma iyo gaariha la xabadeeyey iyo dhibaato hadday imaato mhm
waxaa imaanaa wax wax un baa imaanay waa sax marka waxaa u baaqaya dadka waxaa la daayo dadka xabadaa rida dowladda waa inay baarto aad baad umahadsan tahay shukran maxamuud daahir dhaqane markaa saasaan walaaqa baaqasaan diraya nabada ilaahay nabad dadka ka dhigan ee diinta ka aamin dhigo shukran siyaasad aamin hala galaan shukran maxamuud daahir dhaqane masalaani xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
siyaad hadda ulag dheera banaane siyaad cadow lagdheera banaanay soo dhowow saaxiib walal waan dhowahay alxamdulilah rabbilcaalamiin nabad baan ku barin waa fiican wax dhibaato ma jirto haye
Aa, sida waa fiican wax aan hadal haanana ma laha nabad baan ku barin oo xaalada waa dhagdhag soo ma ahan caarada dhag dhagka dhisa shukran aad baad umahadsan tahay saaxiib star f m soo dhowow waan ku salaamay saaxib waan kaa qaaday waa maamur oosan balaanay kasoo hadlaya maxamed nuur banaane isagana soo dhowow maasha allah balshash iyo barwaaqi iyo wanaag baan ku baryana ma garatay haye
oo fiican saaxiibka saaciban waxaan leeyahay dhow laba saac iskugu imaana kabaanjada wuu ku maqlaya iskugu teg halkaas Aniga- star f m soo dhowow
waa dhaway waa dhaway way bay way bay adeer sugo waan ku salaamaya in badan waa in badan baan kaa qaaday walaalow midka sii fiican oo ka macan baan kaa qaaday waa fiicannahay alxamdulilah waa fiicannahay hadal hayn subaxan weyn male dagaalkeena waa istaagaan u malayn waa sax waa ku maqlaya adeer sugo haye hallow dabcan hawadaas ku soo dhow walaal waa ku Hello.
salaamaya
halo waa ku salaamaya walaal magacaaga cali wacdow cali caddow halkee mandhera mandheera ka waran saaka mandhera waa fiicanta alxamdulilah bashbashay barwaaqo maxaa hadalhaysaa reer mandheera mandhera waxaan hadalhaynaa indigayn oo macnaha meelihii oo shaqada dowladda oo joogo oo dara tata huduma galay oo maasha allah waa kee kaas
waa mudane xuseen okay shukran aad baad umahadsan tahay haye star f m soo dhowow subax wanaagsan hallow hallow alo waxaan ku maqlayaa soo dhowow waa fiican alxamdulilah cali afi dhexli waay dhagaxley ka war caliyow
fiican alxamdulilah nabad baan ku waabarisanay maye
isku socodkii amniga aad bay isugu yihiin mhm
wax kasta oo sida alla ugu taageeray u kala socdaan aada iyo aad
waan ku salaamaya caalam Shuk- islaam nabad allah ka dhigan leen walaal shukran caliyow aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
waxaa liin silaad mandheera soo dhowow
waa dhaway maasha allah haye
wallaahi dhinaan ka barnay alxamdulilah dhib ma qabno naxariis ilaahayaan qabnaa Mhm.
magaaladana geesaan ka joogaa aadaa loo kala shaqaysanahaya mhm
ilaahu naxariisna sii un baan leenahay meelaan joogno naxariistaan ilaahay ka baryaynaa muslimiinta meelay joogtana bogood burcad allah usoo mariyaan leeyahay aad iyo aad idinkana cimri dheer oo cibaado la idinku ogaa insha allah shukran mama aad baad umahadsan tahay mama xaliima soo dhow wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magaciiba maxamed cabdullaahi barquuq barquuqa ka waran saaka lacag way kala deganta ilaahay ma hadlo sida ilaahay ugu talagala waxu kala socdaan waa sax
waa iska barwaaqaysan nabad baa iska qabnaa waa xoogaa cajis cajis dadku iska jiraa sida kale wax dhib ma jiro Aad.
macaylina maana maqal aad baad umahadsan tahay maxamed cabdullaahi barquuqe star f m soo dhow waa ka xumay dhegeystaha siiqatu ka baxay xigaha kale qadka telefoonka siinaya dhegeystayaal soo dhow
Halo, salaamu calaykum waraxmatullaahi wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan kugu salaama saaxib shukran waa aadan magaalada gaarisa soo dhowaadan nin alxamdulilah waxaynu qaylimaan maqdiyugu iska degay alxamdulilah aad baa loo buraaqaysan yahay haye maxaa hadal haysaa reer gaarisa saakulahi shaabeen baa la hadalhayaa iyo maamo saaki lagu dilay suuqan suuq mugdi mhm oo nimintu ay soo rageliyeen baa saaki la hadalhaya magaalada mhm alle ilaahay u naxariista eh, haddii jiray dadka ka dhimatay ilaahay sabir imaan ha ka siiya mhm dhegeystayaasha dhammaan waa idin salaamaadin aad baa ku salaama shukran aadan baa aad baad umahadsan tahay aadan gaarisa xigaha kale qadka telefoonka soo dhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa maxamed jawaab halkii Libaaxlow, Dhalanbala.
libaaxlow ka waran saaka maxamed libaaxlow
waa iska fiicannahay laakiin banika qolka ka socda muslim baa nahay abaartaa soo marnay dadka dhiigga la daadinaya hala joojiyaa ugu baqaya mida kale banaani iyo garbitula dhibaatada iyo abaarna waa lasoo maray dhiig dabana uu ka daatay insha allahu inuu ilaahay naga joojiyana waa yaan ilaah nafsada yaan ka baryaya dadka waxaa ugu baqaya reer garbitula reer banaani iyagana ay dhaqaa ay joojiyaan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhow
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu baaba macalimow soo dhow maasha allah malaa'ikatul raxma waalidkaal ha u dhawaato abo waa maclimow xagar dheer aan kasoo waxaaya kaasoo ahaya ma garat ka waran saaka xagareera abo ilaah baa mahadlay waa adduun iska mawrhayo intii saaka aa maray alxamdulilah waa iska dhib adduun waay nin walba wuxuu haysto ilaahay aa ku shukriyo ma garat aamiin intii bugta allah caafiyo abo wax dhib ma jiro intii dhimata allah u naxariisto waalidiintayna allah cafiyo aamiin idima alla faatax shukran macalimow star f m soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
nuura borbeli dhamadheera kawn ka tirsana nuur cabdool idhaa nuur cabdow soo dhowow
waa dhawaye ilaaniya oo horta waan islaamayaa abaara lagu jira horta abaarta ilaahay naga bixiy aamiin
marka dhibaatana waaba iska jirtaa ummadda waxaa la yidhahdaa waxba utaraynin waxba u dhimin waa sax
ninkii wax haystana oo ilaahay awjaxsiinayo dad dhibaataysana iska jira dadku wax u qabta ha loo qabto
aa waxay tahay ku waxaa waxa waxa ku kaalme waxay tahay ha ku kaalmeeyo
aa aad iyo aad nuur cabdow aad waa umahadsanta saaxiib star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeystayaal goorrow sideedii subaxnimo waxaad maqli doontaan warix dalka dibadda inaga soo gaaray cabdullahi axmed cabdullaahi laakiin inta ka hore dhegeystayaashan siinaya balsaakase kusoo kaakicin kuwa baristeen maqalka idaacadda soo dhowo oo ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum yuusuf bakat wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu waa ku salaam waa cumar kheer joogo magaalada mandhara malaqyaar madheera ka waran saaka laakiin alxamdulilah si wacan oo wanaagsan loo waabarisay ilaahay nabadgelyo waa natiijooda aad ayay u badan yahay ganacsiga wax walba waa kala socdaan marka magaaladan horta waxaa waaye wax walaaytaldhaa ku badatay ma garatay oo waxaa waaye dowladda kenya hadda nin soomaali ka yimaada dad imaado caaw inta bari waa la qabanaa suuf hadaa laga imaado waa la qabanaa dad aan kabaana haysan noonsabo wax ay haystaan aan jirin aa magaalada mandhara habeenkii hataa saar ku dhex ciyaarahay haye magaaladan waa fasaadeen marka waxaan dhihi lahaa culammada iyo macalin dadka dowladda horta dowladda weli waxaa waaye gaar ahaan aan ku edaynayna dadkaas walaaysan aad baad umaadsan tahay marka waan salaamayaa dhammaan idinka dhegeystayaal shukran maraqyaar dhegeystayaal inkastoo saaka nairobi hadal aan ka hayin mombaaso hadal kama hayo isyeelo hadal kama hayo heryaha qaxootiyadana hadal kama hayo saaka dhegeystayaal wajeer hadal kama hayo suufta hadal kama hayo beled xaaw hadal kama hayo waxaan filaya laakiin inay si wacan oo qurux badan oo wanaagsan ay noo dhegeysanayaan diiqadka uu saamix waayey haddii kaleba waxaan filaya si wanaagsan inoo noo dhegeysanayaan waa codka star f m uu soo gaarayo star f m soo dhowow alo star f m
halo waa halkee asalaamu calaykum wacalaykum salaam
walaal alxamdulilah rabbilcaalamiin waan ku baryanaa iloobla leedhaha waxaan kaala soo hadlaa mujaro oo kaala soo hadlahaya jowro halkay ka tirsan tahay garbatula garbatula ka waran alxamdulilah waa la fiica walaalana galbatuula mujiro mujirroan joogo mujiro galbatuula ay hoos imaataa muga kasta waaya ka fog dahaye Ah, alxamdulilah walaala nabadaan ku baranay aada loo fiicay bashisha baraqaasad waa la fiicay waa shuban oo shuban biyoodka oo magaalada ku dhaco walaala waxa waxyaalahan kasta dadka u warinaya muga sida kale nabada lagu barya alxamdulilah ilahay mahadiisa aad baa umahadsanta saaxib allah inii cafi dhammaanteen qaxumay dhegeystaasi qadka durba kasii baxay iyadoo aan rabid meelaha qaar hadalladooda weli aan maqlin inaan maqlo soo dhowow ah waa ibi adeerow waan ku salaamaya mar kale
aad iyo aad baan kuu salaamay waa fiicannahay suuf iyo baled xawana madheeraha wakiilka ee ma garan adiga miya
haa haye marka nabad iyo barwaaqan kuu rajaynayaa dagaalkiina waa istaago berilahan waxba kama maqlin ilaahay yaa naga joojiyey muslimiinta nabad allah dhacdhiga ma garan aada iyo aad aamiin
waayo walaalow gacali waa ku salaamay shukran baaba adeer sugow umaasan yahay mandheera soo dhowow halow waan ku salaamayaa
sabuuli cali cabdow cali caddow halkay ku sugan tahay
sabuuli sabuuli saaka ka waran
alxamdulilah ilaahay baa mahad ka leh waraaxsow saaka biyaha si fiican loogu karkariye
ahey
haye
ilaaha mahad leh, alxamdulilah walaal waa fiican adigana waa ku salaamaya aada maasan tahay waasiye saaxiibkaasi soo dhow waalaykum salaam magacaaga
nimco masalaan nimco masalaani ka waran saaka
alxamdulilah haye
waan fiicana maasha allah dhagdhag soo ma ahan
alxamdulilah ilaahay mahadaan ka baryay aada iyo aad shukran aana ku salaamna aad baan aad baan umaadsantaha nimcoy star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
yusuf bakadow aad baan kuu salaamaya subax wanaagsan waan farxiyey kauntiga wajeer wajaar ka waran
alxamdulilah si fiican aan ku abreysanay haye
cadalaynta ugu badan ilaahay roob ha noo keenaan dhihilahay muslimiinta meel kastay joogaan waa wada salaam annaka wax kasta wacnaasimasa shukran shukran farxiya star f m soo dhowow
andhow yusuf bakad baan ku salaamay subax wanaagsan subax la mid ah nuur waay taanaarifa saaxib taanarifa ka waran urow
alxamdulilah walaalo caawabariga waa iska wanaagsan yahay si wanaagsan ayaan ku caawabarine haye ilaahay waa mahadkaada alxamdulilah walaalo waa aad baa loo fiican yahay waxaad maartay xanuunsanaya xanuunsanaya meel kale khayr kamaana maqlin haye
alxamdulilah walaalo dhammaan dhegeystayaasha dhammaantood waxaan leeyahay ka kaca soo kaca subaxna wanaagsan ayaan leeyahay adigana subaxda ku wanaagsan yusuf bakad shukran aad baad umaadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow
salaamu wacalaykum calaykum salaam
waa cabdikariim gaarka joowe cabdikariin oo gaarso ka waran
waa fiicana saaka noo balo waa berisan ka fiicannahay haye
kaasa nabadgelyo ma sha allah star f m soo dhowow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu waa xuseen buraxa oo mandheeri joogo xuseen waan ku salaamaya in badan waan ku salaamaya walaalow nabad baa jirta alxamdulilah mandheera dhibka iyo buuqa wax ka yaraaday sax xogahoo isku dhac laba qoys oo walaalo isla degan baa jiray aada iyo aad madaxdii baa soo gurmatay sax gabanada mandheera iyo senatarkii iyo embiyaalkii iyo macalintii culamo ahayd wada duushay aada iyo aad arrinta waa la xaliyey sax laakiin waxaan u sheegaya dadka mandheera degan oo qabiilaha mandheera degan iyo weliba soomaalida northeastern aha
arrinta waxay qabsatay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam salawaatullahi wasalaamu caleyh xamza markii la dilay adeerkiis markii la dilay aha
wuxuu ku dhaartay inuu boqol u aaro sax
aayad qur-aana soo degto waxaa lagu yidhi hal in baa lagaa dilay nin dil sax haddaad cafisidna waa kasii fiican tahay sax
markaan waxaan leeyahay dadkan hal ruux intii la dilo tobankii dilay aha
dembi weyn baad ku jirtaan hala joojiyo waxaa la laynayaan waxaan dilkan wax wax ka ogaa ma aha waa dad masaakiin oo meel iska degan aad baad umaadsan tahay xuseen bulaxaaw ninka ninka dila haddii la waayena in dad kale loo dilaaba khalad eba shukran saaxib warkii waa la gaaray haya waayo aad baa umaadsan tahay saaxib idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystana weli dhegeysanaysaan saaxib yaala ku maadsantii la socodka dhegeysiga mar weliba ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin meel walbaa joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan taarikhdu saaka waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad ee disembar sanada labada kun labiyo labaatanka waa maalin isniin ah dhegeystayaal isniin weliba iyo arbaca iyo jimcaha waxaana diirada- diiradda ku saran barnaamijka arrimaha markaasi xaaladda dalka ee waddanka ka taagan saakana diiradda saari doono arrimo fara badan iminkan ilaa hadda xisbiga azimilo umoja hogaamiyaheeda raila odinga uu daba joogo doorashadii wadanka ka dhacday iyo sida u dhacday iyo weliba nidaamka u dhacday ilaa hadda markaasuusan ka quusan haddana wuxuu markaasi digniin fariin u dirayaa diimaha kala duwan ee dalka wuxuuna sheegay inay markaasi ka aamusan yihiin cadaalad darrada dalka ka jirto maaseen barnaamijka dhegeystayaal diradda ku saari doonaa kaga hadli doona haddii ay bahraale ka noqdo adigana qeybaha dambe saaxiibada aragtidooda fikirkooda dhegeystayaal aan soo qabta mid ka mid adayga qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareedii abid muddo afartan sano ah ilaa iyo horaantii sanadkan labada kun laba labaatanka hal dhibic sideed waa hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo cuno iyo hooy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga u n h c r ayaa ku sugan goobaha kala duwan ee dalka si ay dadku abaartu saameysay u siiyeen gargaar ay qoysasku abaaruhu saameeyeen balse u n h c r waxay imika la daala dhacayaan baahida daran ee dadka imikan ay haysato u n h c r ayaa kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegsado ka jawaabida abaaraha dhegeysta ma la socotaa in dhibcaha bonga point aad ku caawin karayso qoysaska abaartu saameysay unhcr waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qeyb qaato abaar si dadka wax loogu qabto looguna gargaaro iyadoo xaaladaha hadda ay aada u sii adkaanayso doonayaana in cid waliba kaalinteeda doorkeeda ay ka qaadato si loogu soo abjiro dhibaatada culeysada iyo weliba rafaadka imikan dadka inta badan ay wajahayaan waa sida markaas qaramada midoobey imikan ay ku andacoonayso lagala doonayo in cid waliba kaalinteeda ay kasoo baxdo kana qaadato abaartan dhegeysansihaar dabcan abaartan daran ayaa waxay imkan aada u saameyso nolosha caruurta dadka weyn dadka yaryar hooyaday dhallaanka hooyada xamliga ah waxay baabi'isay dad aada u tiro badan oo sidoo kale xoolala-aan ee ku riday waxay dadkaasi ku qasabtay inay iskaga hayaamaan iskaga cararaan guryahooda dhegeystayaal waxaana dadkaasi ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baadihoy dhegeys waad caawin kartaa qoysaska abaartu saameysay adigoo adeegsanaya dhibcaha bonga point ee safaricom dhegeystayaal haddaba waxaa qaraacaysaa xidig hal laba lix afar geys ama star one two six hash kadibna waxaad xulanaysaa lipan bonga point kadib waxaad ku silifanaysaa baybill kadib waxaad gelinaysaa lambarka business nambarka thirty two ninety three seventy eight ama soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed kadibna account number waxaad gelinaysaa idaacadda star f m ama star f m eed qoraysaa s t a r f m ama f m eed qoraysaa aad sidoo kale waxaad ku daraysaa lacagta markaa okay ku dhufato waxaa kusii dhufanaysaa lacagta intaad u baahantahay doonayso ama dhibcaha aboonka point aad doonayso inaad dadkaad wax ugu qabato uguna gargarto intay dhan tahay haday tahay dhegeystayaal laba kun laba boqol saddex boqol afar boqol kun shan kun lix kun toddoba kun oo dhibcaha kadibna okay aad kusii dhufanaysaa dhegeystayaal waxaad sii gelinaysaa mpesa bin mpesa pin eed gelinaysaa dhegeystayaal waa kan adiga gooniga ku ah qaaska ku ah ee telefoonka aad u isticmaalsa okay aad kusii dhufanaysaa kadib farin ay kusoo dhicaysaa dhegeystayaal fursadaha inta badan waxa ugu gargaarto qeybta gargaaridda ee abaarta hadda geeska afrika ka taagan welibatan gobolka qoyban fadlan ku deeq dhibcahaaga boonka boyntadka abaartu saamaysay aada unhcr waa hayd caalami ah kusugan goob waliba maanta fursad ayuu haysataa dhegeystayalan kugu celiyo waxaad qaraacaysaa xidig hal laba lix afar gees waa star one two six hashaad ku dhufanaysaa kadibna waxaad sii xulinaysaa libana bonga point libana bonga point markaad ku dhufato waxaa kuu soo baxaysaa baybil bay baybil baybil aad kusii dhufanaysaa kadibna waxaa kuu soo baxaysaa meel lagu dhaho kusoo qoraysaa business number business number waxaad qoraysaa thirty two meel ku qoro lambarkana muhiim ah thirty two soddon iyo laba ayaad qoraysaa sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed waan kugu celiya markale waa thirty two ninety three seventy eight kadibna okead ku dhufanaysaa waxaa lagu weydiinaya account number account numberkaada waxaad ka dhigaysaa star f m star f m markaad geliso magaceedaad qoraysaa star f m kadibna okead ku dhufanaysaa waxaa lagu weydiinaya amount add your amount add your amount your amount dhegeystayaal amountkaada gelinaysa dhegeystayaal kadibna waxaad inta amountsi lagu leeyahay waa inta qofku asaga dhibcihiisa uu awoodo uuna tari karo wax qofka uu ku badbaadin karo dhegeystayaal hadday tahay toban kun oo dhibcood hadday labaatan kun dhibcood hadday boqol dhibcood ay tahay laba boqoloo dhibcood shan boqoloo dhibcood iyo qof waliba tabartiisa kaalintiisa intuu ka ciyaari karo ayuu ku dhufanaya kadibna okay ayuu kusii dhufanaya kadibna wuxuu sii gelinaya dhegeystayaal pin mpesa pin dhegeystayaal dhiimaa dabcan pinkaad waa midka adiga qaaska ku ah oo midka gooniga ku ah cid waliba hala wadaagin markii arrimahaasoo dhan laguu dhameeyo ama qof kale hadduu kuwa xitaa kaaga shaqeyna adiga gooniha ku ahaado kadibna warkay ku dhufanaysa fariin ay kusoo dhacayso waa adigii dadka wax uu qabtay u gargaara dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin meel walbaa joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan saaxiibayaal azimiyo lawmoja waa hogaamiyaha isbeysiga ee azimiyo lawmoja kenya raila odinga ayaa ku eedeeyay qayb ka mid ah hogaamiyaasha ee kiniisadaha iyo weliba kuwa diimaha ama guud ahaan dalka inay markaas aysan ka qayb qaadanin waxa uu ugu yeeray xaanibaada inta badan waa ama political agitation dhegeystayaal wuxuu inta badan ugu yeerayaa waa dabcan waa waa dabcan xaniinyaha lisqabanaya dhanka siyaasadda iyadoo dabcan uu ku tilmaamay inay cadaalad darro dalka ay ka jirto isagoo ka hadlayay shalay meel dabcan lagu jiray xuska krismaska ee kiniisadda santa peter anglican church ee magaalada waasaga kasoo jeeday bondo ayuu ismaamulka siaya odinga ayaa ku eeday in kiniisadaha iyo weliba xogeeya iyo weliba dhanka diimaha inay markaasi ku guuldaraysteen inay si adag uga soo horjeestaan cadaalad darrada dalka ka jirta waa cadaalad darada dalka ka jirta tan iyo doorashadii waddanka ka dhacday kuna tilmaamay in ay markaas la safteen garab markaasi aan wanaagsaneyn dhanka siyaasadda ah kuna sheegay in cadaaladda sidii rabeen ayagana aysan oga hadlin waxaan rabaa inaan dabcan halkan kaga hadlo waxyaalahii dhacay kiniisadaha iyo weliba dhammaan diimaha waddanka waa inay markaasi noqdaan damiirka dadka ama cidda markaasi hogaamin kara dadka ay ka hor istaagaan cadaaladdarrada una sheegaan ciddii cadaaladdarrada ku tilmaamayso ma bixin doono daleeceen dhan weliba ah laakiin waxaanu aragnay hogaamiyaasheenna inay markaas isku inay markaasi noqdaan kuwa isku xiro sidoo kale noqdaan dabcan aragnay kuwa cadaaladdarrada indhaha markaasi ka qabsanayo waa tan anaga inta badan aniga la yaabo ayagoo arkaya in cadaaladdarrada waddanka ka dhacayso sidaa iminka raila uu ku boorinayaa saaxiibada kiniisadaha iyo sidoo kale kuwa diimaha isagoo ku tilmaamay hogaamiyaasha inay yihiin ceeb ku ah in markaasi in damiirkooda ay inta badan ay ka hadli waayaan xaqiiqadaha iyo dhibaatada markaasi wadanka ka taagan odinka waa ku hadlayay dabcan xubnaha dabcan xubnaha wadaadaha ee dalka ayaa ka qayb galay natiijada dabcanwaa dabcan natiijadii wadanka kasoo baxday shan iyo tobankii ogosto ee gudoomiyaha i b c fulan jabukaatu ku dhawaaqay asagoo ku sugnaa bomas of kenya ee dabcan nairobi madaxweynaha dalka hadda waa xilka hadda haye uu william samoy ruuto wixii dhacay shan iyo tobankii waxay ahayd nasiib darro waa dabcan hadlaya wuxuu leeyahay wixii dhacay shan iyo tobankii ogosto waxay ahayd nasiib darro waxaadna aragteen in dhammaan dadka qaar ee markay natiijada arkeen inay indhaha qabsadeen sidoo kalena ay naga soo horjeesteen oo dhanka kale markaasi u sacabtumeen isku dayay inay markaasi nadiifso dabcan ay isku nadiifiyaan sidii horaan ay wadajirka inoogu ahaayeen kadib maxaa arkay dabcan la arkay iyagoo meelo kale ka sacabinayo mise ka sacabtumayo ayuu yidhi odinga oo ku waayey madaxweyne dabcan madaxtinimadii waddanka ka dhacday loogana guulaystay natiijadii marka dabcan doorashadii waddanka ra-iisul wasaarihii hore dalka ayaa markaasi tilmaamaya hadda ka hadlaya sheegaya in xaaladaha waddanka ka taagan inay tahay suurtagalnimada ka dhigi karto in ay hadda kusii adkaan karto xaaladda adag ee laga doonayo in ay inta badan wax badan ka qabsadaan sidoo kalena u hoggaansamaan nidaamka dimuqraadiyadda iyo sidoo kale dhanka ee dhegeystayaal ee horumarinta ah ee laga doonaya cadaaladaha inay inta badan ku dhaqaaqaan kuwa kiniisadaha dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal iyadoo aan ka hadlayna dabcan nidaamka waa dabcan hadda eedeymaha kiniisadaha iyo weliba dabcan diimaha u kala jeedinaya raila odinga waxaan dabcan aragteen in cuqaasheyna dabcan inta badan wuxuu la jeedaa culimmadeena ay ka dideen markay arkeen natiijada ayagoo arkaan in cadaaladdarro waddanka ay ka jirto ayaga haddana ay indhaha ka qabsanayeen codkooda haddana aysan baahin karin ayagoo cod awood leh ay haystaan oo la jeedaan in dabcan oo la jeedo in dadka hadaladooda ay qaadan karaan fahmi karaan waxaan aad u dhaleecanaya hogaamiyaasha diimaha kuwaasoo siinay dabcan siinay siiyey in hogaamiyaasha siyaasadda ay inta hadda u noqotay madal ay ku jiraan dabcan in loo adeegsado qaab markaasi qaldan iyadoo inta badan la ceebeenaya garabyada kale ee dabcan waa garabyada kale ee siyaasadda siyaasadda sidaasi kuma salaysno oo waxa inta badan laga doonayaa inaad wixii dhabta aad ka hadashaan sidoo kalena soo bandhigtaan kana hadashaan cadaalad darrada waddanka iminkan iyo sumcad darrada ee inta badan inigana hadhow farta dabcan farta inaynugu soo fiiqi doono haddana ay inta badan aad ka aaminsan tihiin waxaa aragteen dabcan culummada dabcan wuxuu leeyahay inta in wuxuu leeyahay kiniisadaha qaarkood ay u suurta gashay in xasrad siyaasadeed iyo weliba ololeyn kale ay ayagana dhinac ka wataan maalin kasta oo axad ah hoggaan kasta oo siyaasad siyaasadduna waxay iminkan taagan tahay in kiniisadaha iyo sidoo kale culummada wuxuu kaga hadlayaa in si qaldan loo adeegsado waxaan aragnay dad badan oo iminkan u daba dabcan ku daba sujida dad qaldan iyagana la doonaya in ay saxaan waa sidoo hadal dabcan u dhigayo raila odinga isagoo hadaladiisa ka muuqatay mid aada u caaraysan una sidoo kale fariina u diray dhammaan kiniisadaha iyo dhammaan culammada dalka kana hadlayo in xaalada xaalad kasta waddanka si deg dega oga hadlaan kuna tilmaamaan siyaasadana waddanka haddar ee ku sheegay inay tahay mid rogmanayso wuxuu sheegay in dadkii goobjooga u ahaa waa xafladda ku dhawaaqista natiijada ee doorashada waa guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ee agosto ee shan iyo tobankii waxaa ka mid ahaa dabcan uu sheegaya jackson elizabeth wuxuu leeyahay dabcan wax aada looga argagaxo wuxuu haddana waraysi markaasi siinayo warbaahinada waxaa aada ola yaabaa in dabcan dareen waa dabcan dareen la-aanta iyo weliba dadka waxyaalaha qaar ay ku dhaqanayaan ayagoo indhahooda ku arkeen cadaalad darrada maxay tahay cabsida intaasi gaadhay maxay tahay nasiib darrada intaasi gaartay oo inta badan dadka aysan oga hadlaynin ayagoo tahay isha keliya dadka oo la jeeda dabcan culammada oo doonaya in dhammaan hadda arrimahan dabcan ay soo farageliyaan sidoo kale kaga hadlaan una sheegaan xaqiiqda ee xukuumadda hadda markaasi dalka hayso inay waxyaalaha qaar ay ka wantoowaan waraysi uu dabcan uu soo saaray khamiistii ayuu dabcan wadaadkuu sheegay in jabukati uu u yeeray isagoo iyo xubno kale oo dabcan wadaado ah xilli ay markaasi ku sii jeedeen hoolka boomas halkaas uu ka codsaday codsi gaar ah oo ah in uu soo markaasi ay soo afjaraan dhibaatada iyo qalalaasaha xaaladda waddanka ee markaasi ka taagan kana codsaday in azimiyo la umoja ay dabcan wakhtigaasi ogolaan natiijada ka soo baxdo sheegana in waddanka burbur iyo qalalaase aan la gelinin waxa uu sheegay raila kadib intaasi in shakhsiyaadkii qaar la adeegsaday iyadoo qaab qaldana loo adeegsanaya adeegsadeen dabcan william ruto iyo sidoo kale ofula jabukati madaxa guddiga doorashooyinka xuduudaha e b c laakiin hadda wuxuu leeyahay cadaalad darrada dhammaan waxay inta badan hadda gelaysaa dhammaan culamaa udiinada dalka ka jira inta badan oo ku sheegay inay hadda iska initirayaan cadaalad darrada waddanka ka taagan haddaba talow tani ma soo gelaysaa cadaalad darrada iyo waxyaalaha waddanka markaas iminka hadda raila uu ku tilmaamayo ku sheegayo inay si sax a u noqon karayso dhegaystayaal markaan kusii soconnay bomas waa dabcan doorashadu ka hadlaya weli raila odinga markaan kusii soconnay bomas on our way to bomas the chair requested that we stop over wuxuu leeyahay dabcan markaan kusii soconnay bomas kursigu wuxuu dabcan wafula jabukati wuxuu codsaday in aan markaas istaagno gurigiisa si aan usoo tukanno ka hor intaanan aanan u gudbin bomas ma aanan garanaynin meel uu u joogo dabcan hadalkaasi iyo waxyaalaha uu ula jeeday laakiin waxaan usii waxaan dabcan waxaan aada ula sii yaabay in qof hogaamiye ah markuu qof sheeg markaasi kaa codsana waa in aan qaabilnaa oo si wacan aan qofkii u adeegnaa laakiin markii dabcan haddana lagu oranayo aan haddana cibaadaysanno oo aan dabcan dabcan aan cibaadaysanno oo aan allabarinno wuxuu ku leeyahay dabcan qof kale haddana kusii hogaaminayaa waa inta sida markaasi olosabit ayaa arrintaasi xuuse sheegana dabcan naga codsaday wafula jabukati dabcan wuxuu markaasi wafula jabukati dabcan uu hogaya uu leeyahay intaa markaas intiina soo bixin ama guryihiin aad kasoo ina ka soo bixin soo cibaadaysta soona alla barya kadibna inoo imaada xidlib ayuu fariimahaas u qorayay maxaa cibaadadina shaqo aganig ayuu leeyahay waa arrin markaasi siyaasadaysan oo nashqadaysan ayuu leeyahay waa arrin markaasi inta fudud meelaha qaar dadka laga galo laakiin taas inta badan wuxuu leeyahay culimmada diimaha ma fahamsano laakiin hadda waxaa u leeyahay waa arrin markaasi tacticska ama farsamada siyaasadda inta badan ay ciyaaraan kuwa markaasi doonayo in dhibaato i qalqalgeliyaan xaaladda waddanka laakiin hadda wuxuu leeyahay cadaalad darrada inta badan waddanka ka taagan waxaa ka aamusan oo afka ka haystaa culummada ayuu leeyahay kuwa diimaha dhammaan ama culimmada culamaa diimaha dhammaan ee dalka markaasi ka jirta aad baan u kacsanaya uu leeyahay ama aad baan markaasi dabcan diiradeyda xaaladeyda aad bay u kacsan tahay isagoo dabcan ku dhexluganayo qolka fadhiga xaaskii iyo weliba inantii markaasi dabcan sida uu ka hadlaya xaaskiisiisa caruurtiisa markaas inta badan hareeraha garab taagna inkastoo aan markaasi wax faahfaahin ah aan ka weydin wixii dhacay haddana waxaan markaas aragnay kicinta dadka iyo weliba dadka inta badan ka qaylinaya iyadoo haddana loo adeegsanayo culamaada iyo dhammaan inay kaga goob waliba oo diimaha ah dabcan in laga doonayo xasilooni iyadoo cadaaladana cadaaladdarrada waddankana ka jirta ay aad indhaha ugu hayaan marka sidee wax ku suurtagelaysaa haddiiba culimmadii qaab qaldan loo adeegsanayo ee diimaha sidee wax ku hagaagayaan haddii ayaga dabcan la muusuq maasuqayo haddii ayaga dhibaato ee dabcan xaaladda ka jirta iyo dhibaatada waddanka ka jirta aysan marna ka hadlaynin oo inta badan masaajidaha iyo sidoo kale kiniisadaha ay isku gurayaan waqtiyada salaadaha ama waqtiyada cibaadada taasi ma suurtagal iyo xal bay waddanka u noqon karaysaa waxaa dabcan shalay markaas u muuqday mid aad u caraysan kaga hadlaya xaaladaha waddanka dhibaatada iyo weliba sida wax u arkaan dabcan culamaa u diinka ah ee dabcan guud ahaan waddanka sidaa uu ku tilmaamayo kuna sheegaya in hadda ay la gudboon tahay xaalad si deg dega iskugu imaadaan kagana hadlaan cadaaladdarrada waddanka ka jirto si dhibaatadan waddanka looga samatabbixiyo sida raa'ila iminkan uu ka codsanayo dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal tani qiilma u noqonaysaa raa'ila odinga in mar kale uu soo rogaal celiyo isagoo markaas diiradda mar kale saarayo culamaa udiimaha dhammaan ee dalka ka jira inay iminkan ay indhaha ka dadseen cadaaladdarrada waddanka ka jirta dhegeystayaal intaanu qodobada barnaamijkan dhegeysanayna sii gudagelin ballan soo qabta mid kamid adaga qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal waana iskuulka islaamiya college iskuulka islaamiya college waa dhegeystayaal iskuul college caalamiya college sidoo kalena takhasus iyo weliba tababara markaasi kala duwan ardada markaasi uu bixiyo wuxuuna ka tirsan yahay iskuulka tvets dhegeystayaal guddiga ama kolejyada farsamada ee dalka ayuu ka diiwaan gashan yahay dhegeystayaal waxaana iskuulka uu bixiyaa kosaska certificateska iyo sidoo kale diblomaha ee caruurta kuwa hadda iskuullada soo dhameeyey ee foomfooga natiijada markay usoo baxdo iskuulkan ayay intooda as-aasiga ka bilaabi karaan dhegeystayaal waana iskuul islaamiya college dhegeystayaal waxaana ay bixisaa business studies development studies info i c t ama information communication technology iyo sidoo kale luuqadaha baritaanka sida ingilishka carabiga swaxiliga iyo frenchka ayay inta badan dhegeystayaal ay bixiyaan waxaa sidoo kale hadda ku leedahay islaamiya college dhegeystayaal waa islaamiya college waxay ku leedahay qiimo jaban ayaa sidoo kale caruurtada waxay kaga baran karaan iyo weliba sahan dhanka waxbarashada qiimaha ee fiiska dhegeystayaal loo yaqaano waxaana xiriir ama cilaaqaad ay la leedahay jaamacadda kemu university ama kenya methodist university dhegeysalame kemu loo yaqaano oo ayadana bixiso dhanka leadership and professional management business management hospitality and tourism hair and pet therapy iyo sidoo kale international computer digital literacy ayuu sidoo kale ay bixisaa dabcan jaamacadda cilaaqaad ama xiriirka ay leeyihiin kolleejka islaamiya college waxaana hadda ay socota isdiiwaangelinta isqoritaanka dhegeystayaal haddii aad danaynayso sidoo kale aad xiisanayso in carruurtaada waxay si wanaagsan ay kugu bartaan maanta fursad waa haysataa oo haddaba iska diiwaangeli oo haddaba si deg dega uu ku gaaro dhegeystayaal ilaa waxay ku egtahay toddobada janwari ee bisha soo socota dhegeystayaal ee janaayo waxaana fasalada dabcan ay bilaabin doona waxbarashada sagaalka bisha januari ama janaayo dhegeystayaal labada kun saddex labaatanka dhegeystayaal cid waliba iyo qoysaska ah ama waalidiinta laga doonaya in habsi deg dega u gaaraan dhegeystayaal war farxad leh ayaa kuu sheegaysa ay ku leedahay dhegeystayaal waa dabcan islaamiya college waxay ku leedahay qoysaska ama labaatanka arday ugu hore waxay heli doonaan discount ama waa discount oo labaatan boqolkii ah boqolkiiba labaatan ay heli doonaan wazaziga ama waalidiinta dhegeystayaal taasoo fursad u siin karto in qirashaadka qiimaha boqol labaatan laga dhimi doono oo in yar oo keli ay bixin doonaan tusaale dhegeystayaal haddii fasalka ama taamkii laba iyo toban kun ay ahayd bal ku dhufo boqolkii markaad fiiriso labaatan lagaa jaray waxaa laga yaabaa in lacag yar aad bixiso oo gaaraysa ilaa sideed kun ama sagaal kun inaad bixisaa laga yaabaa waa qarash aad u dhima aada u fara badan markaas lagaa dhimay fursadna adiga markaasi kuu siin karto in aad markaas sii dhiirigeliso caruurtaada dhegeystayaal waxaana dhammaan cid waliba hadda fursadahan ay ka qayb qaadan karaan islaamiya college dhegeysta lixi ku tala wadada dheer ee ngaara waxaa sidoo kale ay xigtaa dhanka park road dhegeystayaal waa dhanka park road ayay markaasi ka heli kartaa islaamiya college waxaa hadda halkaasi ku sugan macalimiin taqasus iyo weliba taqasus iyo weliba dabcan taqasus iyo weliba wax badan ka fahansan dhanka heerka waxbarashada waana barayaal heer waana barayaal dhegeystayaal competence ah dhegeystayaal wixii faahfaahinaha macluumaad ah ciddii danaynayso islaamiya college dhegeystayaal ee ku yaala dhankaasi park road dhegeystayaal mise ingara ku yaala waxaa laga codsanayaa in lambarkan ay kala xiriiraan eber toddoba siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow lambarka marka lagu celiya dhegeystayaasha waa eber toddoba siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow waa zero seven eighty nine fifty twenty one seventy one lambarkaasi aad kala xiriir kartaan islaamiya college haddaba gaar school markaas waxti waxtar leh tayo wanaagsan oo cid waliba ay ka faa'iidaysan karto lana jaanqaadi karto xaaladaha hadda markaasi taagan dhegeysan waa fursad cid waliba doonayso hadda inay markaasi ka qayb qaataan si dhawn ah oo la socdaan dhegeystayaal aan kugu dara dhegeystayaal haddaba iyadoo geeska afrika ah ay ka jirto baahi badan dhibaato badan dhegeystayaal waxaa ka jirta abaartii ugu danaday abad muddo afartan sana ilaa horaantii sanadka labada kun labyo labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararayay iyagoo baraadinaya biyo cunno iyo hooy hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga u n h c r ayaa ku sugan goobaha kala duwanee dalka si ay dadku abaartu saameysay u siiyaan gargaara qoysasku abaartu abaaro dabcan abaaruhu saameeyeen balse u n h c r waxay hadda la daladhacayaan baahida waa baahiyo fara badan ee dadka u n h c r ayaa kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegsado waa ka jawaabidda abaaraha dhegeyste ma la socota in dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karayso qoysasku abaartu saamaysay u n h c r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life ama bonga point aad ku caawin karayso qoysasku ee dabcan abaartu saamaysay u n h c r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato oo aad dadkaada markaas wax uga qabato abaarta daran waxay hadda baabi'isay saameyn u keentay nolosha caruur aada u dayar hooyo waayeel ah iyo sidoo kale hooyo dhalaankeeda hooyo xamli ah iyo sidoo kale hooyo markaas iyadana hadda walac ah dhegeystayaal waxayna baabi'isay dabcan mustaqbalihii rajooyinkii faraha badnaa ay lahaayeen in badan waalidiin oo doonaya in ay xoolahooda ku intifaacaan laakiin tii rabbi ku yimid oo abaaraha ay saameyn xooga ku keenta dhegeystayaal waxaa dadkaasi iminka ku qasabtay inay iskaga soo cararaan iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baadihoy dhegeys waad caawin kartaa qoysasku abaartu saamaysa adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonka point ee safaricom fadlan qaraac xidig hal laba lix afar geys kadibna sii xula selecta lepana bonga point kadibna ku dhufo select baybill kadibna ku dhufo business number thirty two ninety three seventy eight kadibna kusii dhufo account number star f m eed qorisa kadibna waxaa sii gelinaysaa amountska ama lacagaha ama dhibcaha doonayso inaad geliso oo aad dadkaada ugu deeqdo waxaa kusii dhufanaysa mpesa pin kadibna lambarkaada goonigaada kusii dhufanaysa xeerkaas u raacaysa ama u tixraacaysa kadibna waxaa yeelaysaa jawaab ama fariin dhegeystayaal haddaa mar kale kuu jilciyo dhegeystayaal waxaa qaraacaysaa xidig hal laba lix afar gees hal lix laba afar gees ama waa xidig hal laba lix afar gees aad ku dhufanaysaa marka okay aad ku dhufato dabcan waxaa kuusoo baxaysaa tirooyin fara badan lipana bonga point markaad aragto bonga point lipana mpesa ma aha dhegeysa lipana bonga point markaad aragto okay ayaa ku dhufanaysa ama click aad ka siinaysaa kadib waxay kula sii aadaysaa ay ku leedahay baybil baybil baybil baybil markaad aragto okay ayaa ku dhufanaysaa kadib wuxuu ku aadinaya business number business number business number business number markaad aragto waa lambarka hadda aan kuu sheegayo dhegeystayaal waa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed waa thirty two ninety three seventy eight ayay ku dhufanaysaa kadibna waxaa kuu soo baxaysaa account number account numberka dhegeysan waa star f m s t a r f star f m ayaad gelinaysaa kadib dhegeystayaal amount ama lacagta inta aad dooneyso ama dhibcaha aad dooneyso ayaa haddana gelinaysaa sida qof waliba tabartiisa ay tahay haddii labaatan laba boqol saddex boqol shan kun labaatan kun iyo sideed kun iyo weliba dhibcahaaga inta adiga awoodo aad jeceshahay in maanta ay kaa go-do dadkaada ugu deeqdo ayaa gelinaysaa kadibna ok aad kusoo dhufanaysaa bin binka ayaad gelinaysaa mpesa ama mpesa pin waxaa utaqaana waa kan adiga qaaska ku ah waa adiga kan goonida ku ah kadibna waad gelinaysaa ok aad ku dhufanaysaa isla markiiba jawaab ayaad heleysaa waasan cid waliba laga doona dhegeyste dhegeyste waad caawin kartaa qoysaska ah ay abaaruhu saameeyeen ay weliba kuwaada qayb ay ka yihiin adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonka point ee safaricom aniga yuusuf waan bixiyey kaalinteyda adiga kaalintaada ma bixisay waa su-aal ah dhegeystayaal haddaba ani kaalintay waan ka soo baxay laakiin adig kaalintaada ma ka soo baxday waa tahay dhegeystana dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari sida barnaamijka dhegeysta aad ku maqlayseen mise aad ku dhegeysanayseen waxaan saaka diiradda ku saaraynay iyadoo dhaliilo fara badan hadda ay soo baxayaan una jeedinayo culamaa udiinka dabcan ama culammada dhammaan ee dalka kuwa kaniisadaha iyo kuwa dhammaan wadanka ka howlgala ama wax waliba diimo ah ayuu hadda markaasi raila odinga farta ku fiiqa sheegaya in inta badan ay ka aamusan yihiin cadaalad darada ay wadanka markaasi ka jirto una aan sidoo kale ay ka baaqsanayaan una sheegi karin waxyaalaha siday u kala socdaan dhegeyster tani markii doorashadii wadanka ka dhacday ee guuldarre ay soo gaartay xubnaha azimiyo loomoja waxaa hadda waa dhaleeceyn fara badan u jeedinaya sidoo kale sheegaya inay ka gaabsadeen ayagoo xaqiiqada inta badan ay indhaha u saaran tahay balse uu sheegayo in ay indhaha iska xireen ay mare ay saartay waa siduu hadalku dhigay haddaba ma tahay mise man la joogaa waktigii culammada waa culamaa udiinka dabcan diimaha kala duwan ee dalka la dhaliili lahaa sideena haddasidii waa sida markaasi raila hadda uu asaga qabee haddaba ma tahay waktigii ama ma la joogaa waktigii runta loo sheegi lahaa mise ma la joogaa waktigii la dhaliili lahaa culamaa udiinka dhammaan ee dalka ka howlgala waa sida markaasi raila u qaba isagoo ku eedeynayo in cadaaladda hadda ay indhaha ka qabsanayaan oo sidoo kale aysan u sheegeyn ayagoo uu ku tilmaamay inay kuwa yihiin kuwa cabsanayo waa siduu hadalka u dhigay dhegeystayaal haddaba ma tahay mana la joogaa wakhtigeeda oo haddaba uu dhaliil lahaa oo markii ugu horreysay ee dabcan xubno markaasi ugu sarsare ee dhegeystayaal mise siyaasadda inta badan hadda ay dhaliil u jeedinayaan culamaa udiinka diimaha kala duwan dhegeystayaal haddaba tan sidoo kale gaashaan muu kaga dhigan karaa oo uu malis oran karaa in dabcan ay ka gaabiyeen kaalintii culamaa udiinka ee dhammaan diimaha kala duwan dhegeystayaal haddaba iyo sidaan barnaamijka saaka diiradda ku saaraynay azimiyo lomoja hogaamiyaha hisbaysiga raila odinga ayaa markaas iminkan eedeyn kala duwan amade dabcan eedeyn kala duwan u jeedinaya hogaamiyaasha diimaha ee dalka kuwaas hadda ku tilmaamay inuu ugu yeeray kuwa markaasi xiniinyaha lahayo wuxuuna ku sheegay in hadda ay indhaha iska indhatirayaan cadaaladdarada waddanka ka taagan isagoo ka hadlaya mid ka mid ah kiniisadaha dalka ah oo markaasi ku yaala deegaankiisa ee bondo ismaamulka siaya odinga ayaa markaasi ku eeday kiniisadaha iyo weliba waa culimaa diimaha ee dalka ka howlgala inay ku guuldaraysteen sidii ay si degdeg ah uga qaban lahayeen oogana hogartegi lahayeen cadaaladdarada dalka ka jirto waxaa u sheegay hadda xukuumadda dalka hayso inay sidoo kale waxyaala fara badan ay ku qaldan yihiin sidoo kalena ay ilaa hadda nidaamkii la rabay in wax waddanka ay kaga qabtaan ilaa hadda aysan kaga qaban sidoo doonaanna ay cagta u marinayaan balse inta badan kaalintooda hadda ay gabeen ayuu tilmaamayaa dadka laga doonaya in waa dadka dabcan hadaladooda aada loo dhegeysto oona la qaato in hadda ilaa weli aysan ka hadlin iyadoo boqolkii maalmood ay dhammaatay waxaana hadalladaasi uula jeeday dabcan culimaaudiinada wadanka ama culimaaudiinka waddanka kuwaasuu hadda sheega uu ku tilmaamayo inay yihiin kuwa aada u cabsanayo waxaan rabaa inaan hadda halkan ka hadlo sidoo kale u sheego in dhammaan aad noqotaan kuwa damiir leh oo dadka markaasi u istaaga xaqooda u dhicin kara iyo cadaaladdarada waddanka ka jirana u tilmaami karo kana hadli karaan kuwa sameynayo ma bixin dooni dhaleecayn kale haddii aad dabcan arrintan hadda wax aad ka qabataan laakiin waxaan aragnay hogaamiyaasha diimaha oo isku xiran in cadaaladdarrada waddankeena ka taagan ay weli ay ka aaminsan yihiin ayuu yidhi ra'iil odinga isagoo ku tilmaamay hogaamiyaasha kiniisadaha ulama hogaamiyaasha diimaha inay yihiin kuwa markaas iminkan ceeb markaasi dhex taagan odinga oo dabcan oo ka hadlayay ama wuxuu ka hadlayay xubnaha oo dabcan xubnaha dabcan wadaadaha ee- waa wada- waa wada- waa wadaadaha ee diimaha oo inay markaas ay ka qayb galeen natiijada madaxtinimada ee dalka ka dhacday shan iyo tobankii augoost oo gudoomiyaha ah, waa- waa oo gudoomiyaha dabcan ah, fulaja pukati i b c markaasuu ku dhawaaqay een, natiijadii uu kusoo baxay raila waa natiijadii markaas uu kusoo baxay dhegeystayaal william samay ruto wuxuuna ku tilmaamay kuna sheegay inuu aad u dhaliilayo in shakhsiyaad ka mid ah intay xa- xaaladaha waddanka ay ka hadli lahaayeen iyo sidii wax u dhaceen ay inta badan ayna horboodeen sidoo kale ay nagu dhaliilayeen sidoo kalena nagu buurinayeen inaan markaasi aqbalaan natiijada oo sidoo kale iska dhi- dabcan aqbalno natiijada oo ay markaasi qaska iyo buuqa la joojiyo dhegeystayaal waa sida uu tilmaamay raila odinga wixii dhacay shan iyo tobankii agost oo doorashadii aan ka soo gudubnay waxay ahayd nasiib darro waxaana aragnay dabcan dad markaasi horkacayo sidoo kalena kameerooyinka ama warbaahinta hortegayo kaga hadlayo sidii wax u dhaceen in sidoo si nidaam ay si qaldan ay ahaayeen laakiin waxaan aragnay dad markaasi ka hadlayo leeyihiin si wacan ay wax walba u dhaceen ayagoo culimadii oo dabcan waa wadaadihii diimaha ah, haddana xu- na horboodayaan ama warbaahinta u sheegayaan in wax walba si wacan ay u kala socdaan dabcan inaga mas-uul miyaa ka tihiin ama guddiga doorashooyinka ayaa sheekh dabcan arrimahaas mas-uulka ah waa sida raila uu hadda ku tilmaamayay sida wax u dhaceene raila odinga ayaa weli aansan ka quusanin sidii wax u dhaceen iyo iyadoo hadda uusan weli helin natiijo sax ah sida ay guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c u qabteen una maariyeen doorashadii waddanka ka dhacday cadaaladaha iyo isagoo markaas inta badan ka codsanayo sida eh, dabcan baaritaano xoogan iyo weliba kala duwan loogu sameynayo sida natiijooyinkii la sugayey loo- lo- lo- dabcan aada looga dhowr sugayay iyo sida wax isku dabamareen ama wax u dabamareen uu ku dhaliilayo weli maxkamadaha dalka iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ra-iisul wasaarihii hore dalka ayaa markaasi ku anducday in markii uu codsi u gudbiyey maxkamadda sare in uu ogaado natiijada madaxda qaar ayaa gaar ahaana kuwa markaasi mad- wada- waa wadaadaha diimaha ayuu ku sheegay inay u tegeen xubnaha x- dabcan xeer ilaaliya waa dabcan xubnaha dii- waa xubnaha maxkamadaha kana codsadeen in qas iyo dhibaato aan la gelin oo sidoo kale la ogolaaday ciddii ku soo baxday ama guddiga doorashooyinka ku dhawaaqeen taasi waxay ayaga u arkeen maslaxo laakiin maslaxo way ka weyn tahay oo waxa ay tilmaamay ay sii horkaceen in xada- waa cadaalad darrada in ayagana markaasi qayb ay ka noqon karaan waxaan ahay nin markaasi dabcan inta badan aniga diimaha waan aaminsanahay waana qirsanahay laakiin waa inta badan waa inaan kala xishme waa inaan kala qadarinaa kala xushmaynaa ciddii ku mudan sidoo kalena aragno a- a- dabcan ma tilmaamayso meeshaan ka qaldannahay iyo meeshaan ka saxannahay noo kala sheegto laakiin ma aha inaad markaasi noo sacabtum inaad noo sacabtumtaan dhanka kalena aad u sacabtumtaan laakiin ciddii aad la jirtaan cid waliba inaad u sacabtumtaan ma aha waad ka madax bannaantihiin saa u tihiin wadaadaha diimaha tiini keli waxaad tihiin sidii dadka aad ku hogaamin laheedeen sidii cadaaladda u sheegi laheedeen wixii qaldanna u soo saari laheedeen waxay hadda noqonaysaa inuu ad- dabcan eedeyn fara badan u jeedinayo wadaadaha diimaha ee dalka kuna tilmaamay inay yihiin kuwa iminkan ka quus qaatay siyaasadda oo keliya danahooda fiirsanayo waxa uu caddeeyey dhaleeceenka waa dabcan dhaleeceynta ee hogaamiyaasha diimaha kuwaasoo ku siinayo in hadda arrintan siyaasadda ee markaas u noqoto mid markaas madal ay ku- madal ah ay ku jiraan ad- dabcan adeegayaal ee u adeeganaya ku- kuwa dhibaatada iyo xaalad- iyo xaaladaha waddanka hadda ka jira ee u adeegsanaya qaab qaldan oo inta badan haddana ayagana loo adeegsanayo oona la kicinayo si dadka loo dejiyo oo aan la dareensanin loo adeegsanayo wadaadka iyo in qabaqaska iyo dhibaatada iyo culaysyaha la joojiyo waxaad aragteen dabcan qaarkood oo si isku rogay dabcan siyaasad isagoo wadaad ahaa waa siduu hadalka waa hadalka u dhigay raila odinga maalin kasta waxaan tegnaa goobaha cibaadada waxaan ka hadalnaa sida hogaanka iyo sidoo kale dadka iminka loo midayn karo siyaasadda taasi waa sax laakiin maxaa adiga dhanka dabcan kaalintaada iyo weliba xaaladaha hadda ee cadaalad darrada waddanka ku socda maxaa oga gaab- maxaa oga gaabisay oo sidoo kale u horboodaysaa cadaalad darrada kiniisadaha waa in aan la isticmaalin sidoo kale waa dabcan goobaha cibaadada waa in aan la isticmaalin sidoo kale aan laga dhigin barnaamij siyaasadaysan laakiin maxaa maanta u sheegay hogaanka sare dalka waa mid iniga inii hortaagan waa mid iniga wax badan aa ka qaban kartaan balse taasi mar hore inigu dabcan ay inii taalay hadda waxaa noqoteen kuwa gabeey howshii loogu talagalay dabcan waa eedeyn iyo weliba dabcan eedeyn fara badan u jeedinayo wadaadaha diimaha ee dalka kuwaasuu sheegay inay ka gaabiyeen xaaladda wadanka iyo siyaasaddii wadanka ka dhacday ama doorashadii wadanka ka dhacday kuna tilmaamay inay beri ay iskaga dhigeen siday wax u kala socdaan intaasuna kelig waxay ka gaashaamanayeen in qalalaaso wadanku ka dhaco dadka oo dabcan dadkii goobjoog u ahaa xafladii siyaasa xafladii markaasi ama ku dhawaaqidii natiijada wuxuu sheegay in iniga intood intiina badan aa qayb ka aheedeen laakiin miinan kala hadlin guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c sidee wax u dhaceen maxaa soo kortay sidee u kala soo baxeen dabcan natiijooyinka miina dabagelin sideena markaas ka ogolaateen inaad markaasi nahorboodaan oo aad nagula talisaan in qallaasay dhibaatada la joojiyo cid qallaasay dhibaato diyaar u ah ma ah mana jirto laakiin waxaa inta badan diidan nahay haddii azimiyo aan nahay dhibaatada iyo culaysada waddanka ka taagan hadalka raa'ila siduu u dhigaya dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal gaashaama u noqon kartaa dhaliilaha uu ujeedinayo raa'ila odinga oona ka dhanka ah culamaa udiinka ama sidoo kale wadaadaha diimaha dhegeystayaal markaa dhanka kala fiirsana dhegeystayaal ma tahay mid markaasi cadaaladda oo hadda raa'ila odinga uu ka hadlayo in ay ayagana ka gaabiyeen eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan inkastoo laakiin shalay u muuqatay si caraysan isagoo u hadlayo kana hadlayo sidoo kalena u diray fariin hadda la doonaya inay isku daba qabtaan culamaa udiinka ama wadaadaha diimaha dhegaystayaal si dhibaatada iyo xaaladaha waddanka ka taagan ay qayb uga noqdaan ama hormuud uga noqdaan sidii loo xallin lahaa waxna looga qaban lahaa loona tisi lahaa meelaha qaldan meelaha loo baahan yahay in isbeddel xooggan lagu sameeyo haddaba farintaasi ma tahay dhegeystayaal mid hadda wakhtigeeda imaatay raa'il odinga uu u soo jeestay dhanka culamaa udiinka ama wadaadaha dalka dhegeystayaal gaashaan ma u noqon kartaa dhegeystayaal dhaliiladaha uu u jeedinayo raa'il odinga wadaadaha ama dhanka culamaa udiimaha ama wadaadaha diimaha dhegeystayaal haddaba ma tahay ama ma la joogaa wakhtigii markaas culamada waa culamaa udiimada ama wadaadaha dhegeystayaal la dhaliili lahaa sida raa'ila asaga hadda markaasi gogasha uu u soo dhiganayo ama gogashii maanta ay u fidsan tahay asaga uu sheegayo in uu ku dhaliilayo uuna la xaajoon doono dhammaan wadaadaha diimaha dalka dhegeystayaal bal waxaa ku keenay ama ku qasbay inay ka aamusaan xaalada waddanka iyo cadaalad darrada waddanka ka jirto waxa uu sidoo kale sheegay in ayaga markaas mas-uul ay ka yihiin haddaba dhegeystayaal culamaa udiinka mas-uul may ka noqon karaan gaashaanna ma u noqon kartaa dhaliiladaha ama dhaliilada uu u jeedinayo raa'ila odinga wadaadaha diimaha ama diimaha ama culammada diimaha dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada saaxiibada imikan siinee barnaamijka si ayagana fikirkooda aragtidooda markaasi uga qayb qaataan iyadoo dhegeysanaynasan noo suurtagelin inaan markaasi qadka telefoonka soo gelino maxamed caamir oon doonayno barnaamijka inuu noo falanqeeyo sidoo kale noo kala dhigidhigo xaaladaha iyo hadda raa'ila isagoo muuqatay shalay si caraysan inuu u hadlayay fartana ku fiiqayay culamaa udiinka ama wadaadama wadaadada diimaha dhegeystayaal qadka telefoonka saaka barnaamijka inoo dfirayay aragtidiisa soo dhowoon wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu walaale yusuf bakar shukran
cabdi masai mara waa naro county london kenya soo dhow cabdi masai mara hor- walaal horta arrinta jirtaan kuu sheegaya ii sheeg
dhibka jiro waxaa waaye saaxiibow horta libaax duqoobay waxaa la moodaa dumaacay soomaalida ku mahmahday haye
waxaa kasii daran haddana kaaga darane arrimaha horta uu sheegahayo horta way jiraan oo waa sax waa arrimo jiraan oo inay macnaha een, oo culu- ee, culama udiinka dhan kasta ha ahaada ku ee, ee, masiixi ha ahaada ku muslimna inay ka gaabsadeen aad iyo aad laakiin sababtay uga gaabsadeen meesha waxay tahay ana hadda sheegaya sababtay uga gaabsadeen Maxay tahay?
waayo culummada culummada ama een, ee, ee, dadka ayagaaba dagaal ku jiro haye dad ayaa isku mashquulsan Aha.
midka ee, ee, pastorka wuxuu ku dadaalay khaniisadiisii inuu qof kale uu kasoo weerarin haye oo mikrafoonkiisa iyuu ku dagaalamaya aad iyo aad oo inuu qof kale macnaha uu meesha soo galo ma rabo oo pastorka in la helo lama- ma ogolo aad iyo aad Ee, ninka wadaadka ahaa oo imaamka ahaa asagana wuxuu ku dagaalamaya mikrafoonkaas ee, wuxuu leeyahay cabdi masay marayu kaaga soo dhawaanin Aye.
ama yuusuf bakad yu kaaga soo dhawaanin Aha.
meesha isku dagaalamaya marka cadaalad ma imaanaysaa leedahay say cadaalad ka imaanaysa dee asaga naftigiisa meesha ku dagaalamaya fiiri Haye.
Asaga wuxuu ku dagaalamaya inuu madaxweyne ma helo Mhm. Waan marka gar- meeshan waxaa lagu dagaalamaya qof kasta wuxuu caloosha gelin lahaa wuxuu cuni lahaa Hay.
qofkilyoonkiisii wuu ku dagaalamaya haye marka inay ka hadlaan inay arrintan ay ka hadlaan maanta culamaa udiinka ama ka- ee- ee- ee- ee- ee- dhan kasta Mhm.
inay ka hadlaan arrintan sidee bay ku imaan way su-aasha qof kasta maanta dagaal uu ku jira asagabaa dagaal ku jira asaga xoog wax kusoo dhexsadooda marka aniga waxaa leeyahay re- ee- ee- odaygan libaaxka qoobe waxaa la moodaa dawaaco ma la dhihi jire marka asagaa briiskiisa ninka dhexsan waaye marka hadduu briiskiisa dhexsan waaye anaga maalin waa dhici marka marka waxaa leedahay culamada een, ama een, wadaadaha diimaha wax qalad ah ama dhibaato kuma laha Walaasha diimaha oo qalad ma laha Eh, laakiin waxay ahayd inay sheegaan inay sheegaan oo ka hadlaan inay macnaha ay caad wixii inay sheegaan laakiin oo ay asagu dhahaan.
laakiin asagu wuxuu- laakiin laakiin cabd laakiin cabdi masai mara wuxuu ka hadlay raila hadda intaasoo keliya wuxuu leeyahay maxay sababta ay uga aamuseen ay u tahay in cadaaladda ay ka hadlaan maxay uga gaabiyeen maxay uga isan uga hadli lahayn ay sidoo kale u sacabtumayaan cid waliba ay goobta fagaaraha soo istaagto
dantooday fiirsanayaan dantooda fiirsanayaan ha Marka yaala- dantooday fiirsanayaan.
marka yaala- yaala dhalinaya marka.
Waa cadaaladii way danta war fi- sheekha waxa akhi kariim nurna kuu sheega Ha.
war waxaa leeyahay run sheeg waa ceeb sheeg em, em, yusuf bakadow Haye.
yusuf bakad waxaan ku dhahay walaal macaane Mhm.
meeshan wax run sheega ku dhahay wax run sheega runta haddaa sheegto saaxib xabadda waa waa dadka runta sheegaya dhamaadeen kulli niya dadka runta sheegaya kulli waa dhamaadeen cabdi Hal walba laha.
cabdi masai mara shukran saaxib maxaa kamid ah ma Aha, garanaysaa firi ii sheeg dadkii dadkii runta sheegaya waxaa kamid ah ninkii faraha dhihi jiray haye dadkii wa- waxaa kamid ah war dad dad aan ka saay hadda aan sheegi karin oo magaceedu hadda daa sheego hadda daa sheego oo adiga ta naftiga aa dhihi doonta wallaahi bilaahi ninka waa aqoyahan aniga waxaan kenya oo ku dhashay wadanka oo waa waa waa waa waa joogaa Een, wax walba aniga si toosan diirada ugu hayaa Aad La- iyo- maxaa la laakiin runshaa waa ceebshowa haddaa runta sheegtid Aha.
waa lagugu tagaa assalaamu calaykum waraxmatullahi cabdi masai mara wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu saaxib shukran aragtida kale dhegeystayaashan dhegeysanaya soo dhowo walaal magacaaga waan ka xumay dhegeystayaasi wax kale iyo qadka telefoonka inoo saaray waan ka raaligelinayaa xigaa kale qadka telefoonka sinaasan aragtidiisa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal gaashaan ma u noqon kartaa dhaliilada markaasi wadaadaha diimaha uu jeedinaya raila odinga iyo doorashadii siday ku dhacday uu leeyahay cadaalad darrada way ka aaminsan yihiin qadka telefoonka soo dhowow waa ku salaam walaal magacaaga
محمد حسين maxamed xuseen oo halkaa ku sugan tahay ugaas
عندي وثاقة soo dhowow
وعندي آه، وعن- وأنا مقلع برنامج إدارية برنامج وعن طالما يا shukran waan ka gudbayaa dhegeystaasi Eh, xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya star f m soo dhowo walaalaan ku salaamayaa halo star f m السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم السلام shukran magacaaga
احمد حرارجو axmedow soo dhowow
aniga hadda aan ku dhago aha
horta culummada wax dhaliil oo loo jeedin hadda anima ma arki haye
rayla hadduu leeyahay doorashadii twenty twenty cadde oo hadda laga soo gudbay waxa laga soo gudbay buu leeyahay rayla culummada ka hadlaan haa
taani laga hadla aniga hadda kuley diyaar mooy sababtu maxay tahay haddii la rabay in culammada dhexaada u noqdaan oo u diidaysa axmedow eh, in ayagana tirantooda ay i b c la socdaan eh, si cadaalad ay usoo kala saaraan haddii raila asaga uu ku kalsoonaan waayo i e b c laakiin la daba dhigo culammada si suma noqon lahayd mid lagu badbaado
horta hal baa jirta ii sheeg
doorashada horta haddii mar maaragtay laga soo gudbo aha oo si nabad ay ku dhacdo aha baasha doorashadeeda banaanba maaragtay haddii mar laga soo gudbo in laguna noqdo maaha laakiin hadduu weli dhaliilsan yahay ka waran oo weli uu raalli ka aheen ama uu- uu uu ku fiyoobeen sida wax u dhaceen hadduu hadduu hadduu dhaliilsan oo raalli uu ku ahayn haa tan dambe ha sugaan lahayn ma garan laakiin se uu sugayaa waxaa hadda uu leeyahay uu ka- uu hadda uu cabdow axmedow wuxuu kicinayaa culimmadii oo ama wadaadihii diimahuu leeyahay cadaaladda waa inaad ka hadashaan ku soo saartaan badkadow horta hal baan kuu ii sheegay sheeg maxkamad wax ka weyn ma jira ma leh arrinta maxkamada ayaa ayaa maaragtay yaa kala bixisa maaragtay dadka ma garan haye haddana culimmada inuu kiciyo oo dadka haddana doorasho laga soo gudbo u yirmaan doorasho cadaalad may u dhaceen buu kiciya haye ha ana qalabaan u arkaa aada iyo aad waktiga hadda maxaa la jooga horumar la gaar lahaa oo maaragtay dawladda maaragtay lala shaqayn lahaa haye inaan gadaal u soconno inaan maaragtay maaha inaan hor u soconno maa rabna aada iyo aad culimmadana maaragtay sideeda banaanba wixii saxan bay sheegaysa haye maanta maxaa yeelay ninkan ruuto ee maaragtay markuu soo galay culimmadii maaragtay si fiican oo ugu mahadceliyey een, arrimihii uu sheegay uu maarata hataa uu yidhi daroogadii culimmadii si fiican maaragtay usoo dhabeeyey haye marka in hadda maaragtay arrintan een, raila uu maanta uu meesha uu sheegayo in maanta haddana la kiciyo dadkii shacabkii iyo culimmadii uu dhaho maaragtay arrinta cadaalad may u dhicina ka hadla laakiin haddii maxaad u dida uu gaashaan uu sii dheganayo uu leeyahay wakhtiga dambaan loogu baxsanaya haddii hadda eh, dabcan wadaadaha diimaha uu sii adkeeyo ha maxaa u diidaya marka hadda maya maya maya ani taasayda maxaa weye qalad baan u arkaa aada iyo aad Ah, taas Shukran.
waan arka ileen maxaa yeelay Aha.
doorashadan waxaa waa laga soo gudbay arrinta maxkamada maaragtay la geey maxkamada maaragtay yaa lagu dhawaaqay ruutu shalay maaragtay aad uu ugu mahadceliyey sida maaragtay ee doorashada ay u dhacday marka in haddana maaragtay doorasho la dhaho maaragtay cadaalad may u dhicin culamo allah ay ka laakiin laakiin raalliga dabcan een, mahadcelinta mahad- mahadcelintaas ay sheegayso ma suma noqon karto mid eh, dabcan uu ku jilcinayo oo sidoo kale eh, uu ku- uu u xoodeynayo
maya ma noqon karto ma noqon karto Aad- maxaa yeelay Aha.
maxaa yeelay maxaa yeelay doorashada maxaa yeelay dadka oo dhan baa ayaa ujeeda inay si cadaalad ay ku dhacday aada aad aada iyo aad dawladda maanta haddii la dhihi lahaa maanta wax bay dhacday Aha.
dawladda dhan rayla ayaga isaga maanta ay la socotay haye marka ma dhihi karno maan dawladda maaragtay i b c musuqmaasuq ay sameysay maaragtay ruutu bay u gudisay aada iyo aad marka aniga maxaa leeyahay doorashada maaragtay aad baan usoo dhaweynaya midada kale raila maxaa leeyahay culummadan uu maaragtay uu leeyaho ee, fadhi ka kaca ee, doorashada cadaalad ma u dhicina taas maaragtay ku qaldan yahay arrinta iyada ah, axmed waxaa u diraya.
aad baad mahadsantahay saaxiib adigaa mudan shukran saaxiib xagadheere uu mahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonka ah odayaashu way ii dhiman yihiin soo dhawow
waahiri cabdullaahi ayaa joogo xaga dheer hira soo dhawow saaxiib
walaalow fiiri een, odagan qaylinay
hee
haddii uu daacad uu haya asaga shantii sano lasoo dhaaf waa kii aamusnaay maxaarad bahay muxuu hadli wa laakiin hadda wuxuu ka hadlayo ee hirow waa wuxuu leeyahay wadaadaha wadaadada dabcan kaalintooda ay gabeen kaalintii la rabay kamay soo bixin hadda waddanka xaaladuu ku jiro kama hadlayaan ha laga soo gudbibo doorashadii wuxuu leeyahay doorashadii miyna ka hadlin laakiin hadda sixir bararkan iyo xaaladahan waddanka ka tahan haddana maxaad oga aamusantihiin suma ku saxna taas raayla inuu sheego sixibara kugu jiraa ma garan haba jiro
meel allahi buuna ka dhaxay oo hadda adduumada weynaayo wadamada hormaray baa ka yaa ka xabaadahaya haye
ee midda doorashada haddaa usoo noqon haa
adiga waxa siyaada wani hadda qanci karin waa wax dhib badan masoomaogi waa sax
ninkan een, doorashaa la galay doorashadii guddigii doorashada way ku dhawaaqeen wuu ku qanci waayey maxkamad baa la geeyey maxkamadda haddana guddiga doorashada ku raacda laakiin hase- hase- asaga hadda wuxuu ka hadlaayo culammada uu le- wadaadahu wadaadada wuxuu leeyahay maxaa cadaalad darrada oga hadli la'dihin
wadaadada wax ku qancaya oo ma laha wadaadada waxaa weeyaan meesha maxkamad sharciga kenya dastuurkaa lagu saaso ma garan haye
buuq iyo kicina looma baahno haye
wadaadada waxaa buuq iyo kicin bay iska noqonaysaa laakiin haddii ay runta ka hadli lahayn dabcan hadalkiisa oo maqli israa'iil wuxuu leeyahay wax dadka looga hadal laca- loogu hadal maqal badan yahay waxaad tihiin inigaad tihiin cu- wadaadadaad tihiin maxaa arrintan oga hadli la'dihin oga dhidhin la'dihin cad- in cadaaladda la helo soo hadal soo hadal weyn ma aha
haa walaalow fiiri hee
sida aniga aan wax u arko horta ila ila arag oo adiga fikradayda qaado oo wax dhib badan soo moogi haye
adiga fikradda asaga uu wata dadka inuu ku qasbo ma aha haye
Een, waxaan haddii guddi doorashaa loo magacaabay waddanka guddi doorasho uu leeyahay guddiga doorashada ninka ugu weynaa dimuqra- dimuqraati wuu ku dhawaaqay doorashadii ha ku dhawaaqo
hadda wuu ku qanci waayey haye
dastuurka wey haddana iyo maxakiimta iyo maxaakam ma- maxaakiimta lagu kala baxaa iyo haddana sharciga iyo maxkamadaha la tegey ha la tego
Wa- way ku raaceen oo haddana saa doorashada sax weeyay dheheen haye
wixii kale niyo waa buuq culimmadana fawdo inay waddanka gelisa ma rabto haye
adiga haddii wixii sax yihiin haddi- laba iyo tobankii galeen soomaalida waxay ku maalaan moogta laba iyo tobankii galeen yaa- yaa- yaa rabaa marti koosaa iyo makoydinaabo igu celi
soomaalida waxay ku maalaan hee nin baa wuxuu yidhi hadday marti imaatay hadday imaaninba aniga laba iyo tobankaygii galanjo aqaana galanjo ma taqaana waa sax aadiye
ma garan aa gartay
ninkan asaga doorashada wuxuu rabaa ana- aniga adaa ku guulaystay bakaa qanciso wax kaloo qanciyo ma laha haye
Ee, intaasoo sana u taagnaayo haddii mar walba la dhacahay aan gartay oo asaga macnaha fikradiisa u arkay in la dhacay haye
walaalow doorashada way dhacday si xalaal ay ku dhacday laakiin Eh, maxaa- laakiin hirow ah, soo ayagana culammada ama wadaada wadaadada diimaha soo ayagana far ma soo gelayso Waa- waa- loosma oran karo way ka gaabiyeen
war maya haddii haddee guddigii doorashada iyo maxa- maxkamadihiiba ay isku raaceen adiga haddaad dhahdo waa laga qaldan waddankaas wada ku wadaa ogow sharciga si waktigaas haye
marka in maxkamadaha loo hogaansamo guddiga doorashada loo hogaansamo horta sharciga ay sooma garan laakiin ayagana maxaa la rabaa soomaalia inay warbixin ay soo saaraan dabagal ay ku sameeyaan ogaadaan ciddii qaldan ciddii saxan cadaaladda ay ka hadlaan
way way ogaadeen wadaadada saanay ogaadeen inay sax tahay maxkamadaha iyo inay sax tahay bay ogaadeen soo hadda midda raayla uu leeyahy way cabsoodeen oo ah ragga xininya la qabtay u eg yihiin
war ma- wax karahay shalay markii fariisaha la lahaa ee waddanka wax kastoo lagu sameynaya muxuu hadli waayey ninkan waxaa weeya nin ow waddanka foodada ka daama dhihi lahaa aniga oo waktigaas iska sid aada waad mahadsantay hiri cabdullaahi
xaalaa mudan walaa shukran xagadheero iga soobay saaxiibkaas waa uga mahad celinay dhegeysi ka soo horeeyey asalaamu calaykum waraxmat wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa kuma shiraar waay shiraar waay yusuf soo dhow saaxib shiraarow beryaha kuma arag saaxiibo waa ku salaamay waa la kala mashquulay cafwan alxamdulilah maasha allah yusufow aha
waxaa la yidhi nimay meel waxaa soomaalidu waxay dhahaa nimay meel u cadda meelkadow
meel ka madow haye
waxa waaye hadda eh, waxaan u malaynayaa asaga wuxuuba ilowsan yaan u malaynayaa aha
in macnaha asaga afkiisa uu ku yidhi wixii maxkamadda ka soo baxa waa ku qancaya mhm
maadaama asaga shalay uu saxiixay oo yidhi wixii maxkamadaas ka soo baxa oo doorashada ku saabsan waxaa weeye waa ku qancaya uu yidhi ahaa horta museyga inuu hadal ka daba keeno oo ilaa saacaddaan sii hadla meeheen haye
hase ahaatee laakiin waxaa meesha taal aha ninkan waxaa weeye waa waxaa layidhi ninkaad rabto ninkaad wax ka rabto waxa wuxuu- wixiisaa lagu qabsadaa ayaa layidhi aada iyo aad marka bal wax un bugunkaada ogolaani aha marka soomaalida waxay dhahan ku qabso sax ku qadimaysida aada iyo aad waa maamlaha soomaaliya mhm ku qabso ku qadimaysida aa ku qabso ku qadimaysida wax buu kuu goynayaa aa Ay.
ninka qurbac wataad le war qurbac anaaba iskale haye war siaad ku yeelatay may anaaba iskale xaajaa laydin dhigi dood waa laga si- waa la gadi marka haa babaalka waa lagaday marka hore adeer qurbac lalaale iskale bal walaalow raalli ho bal intaan ho aada iyo aad museyga marka haddii haddii meel walba kasoo xiran aha waxa weye tariidkan sixir barar iyo howlo kalaa jiray iyo maa laga hadla iyo maxaan ku raa culammada ninkan horey u taageereen aada iyo aad sharciga islaamkana wuxuu qabaa haddii laba shay ay kuu simanaadaan aha oo labada shayna ay laba shay oo dhible ay yihiin aha midka fudud baa la qaadanaya mhm annaga diintanada shayga fudud baa la qaadanaya aada iyo aad oo dhibaato ayna ka imaanayn mhm
ee culammada marka way ku saxatay inay haddii waddanka doorasho ka dhacday maxaan ku rahda inay ka aamusaan oo qofkii soo baxay ayaga ay saboodka siiyaan si waddanka nabadgelyadiisa iyo wa- wadajirka loogu noolaa loogu noolaado oo dadka ay macnaha noloshooda usii socoto aada iyo aad ilaa marka waxay iska ilaalin culamada horta ay khilaaf ay qayb ka noqdaan wayna ku Mhm.
saxan yihiin aada iyo aad waa labada dhinacba kuwa gaalada iyo kuwa muslimkaba sax
waxaa meesha taala marka sicir barar aha sicir bararka horta adduunkii oo dhan buu saameeyey oo maraykan baa qaylinaya haye oo yidhi maxaan ku dhaha wax walba oo dhanba dunida anigaa kaydsaday oo ii yaala aada iyo aad ingiriiska boqolaalka sana waa boqolaalka eh, sana maxaan ku rahdaa ii sheeg eh, eh, eh, eh, eh, adduunka gumaysanayay oo caalamkoo dhan asaga ay siyaasadiisa ka socotaa calaacalayoo le lacag la-aan baa nugu dhacday oo sicir barar baa nugu dhacay mhm waa dhibaato marka ilaahay subxaana watacaala uu ku shuqul leeyo aadanaha lagu imtixaamayo aada iyo aad wax marka qof shaksi oo ibni aadan ama madaxweyne shala soo baxay wax ka qaban kara ma waata shiraaro eh, marka maxaa kaaga baxay Eh, dabcan hadda wadaad wadaadaha eh, wadaadada cul- eh, dhali- dhaleecaynta loo jeedinayo maxaa kaaga baxay maxaa ka- maxaa ka fahantay
maya wadaadada waxaa horta wadaadada kaalinkooday qabsadeen haye oo wadaadada inaan dawladdan la dhaleecayn labada dhinac waa isku raaceen laakiin maxaa kaaga baxay adiga wax yar oo dhankiisa oo raayla markaad fiiriso oo hadda aha waxaa iiga baxay aniga sidaan fikirkayga waay haye waxaa iiga baxay ninkan in maaragtay in lala hadlo oo labada kun iyo sideed iyo tobankii sidii dawladda uu yacni kaalinka ugu yeeshay asagii uhuru ay u heshiiyeen aha in ninkan heshiis uu rabo oo ninkan raba si dadban inuu ula hadlo dabcan oo la jeeda marka wada- eh, culamada ama wadaad- wadaadaha in ay barra- rugta u tagaan oo bal arrintaa ka soo dhaadhiciyaan oo ay ka dhaadhiciyaan idhaan hornay de ninka waa waa nin oday wadankana xaq buu ku leeyahay Haye.
waana nin ixtiraam weyn afrika iyo wadanka maaragtay wadanka iyo afrika oo dhanba iyo caalamkaba ku leh laakiin laakiin Marka la hadlo.
laakiin shalay haddee si hoose inuu ola hadlo sameyn asagoo ca- caraysan xanaaqsanba oo dadka aada ula hadlay maya is- is- maxaa la yidhi marka islaanta maarata markay caruurta markay odayga u jeedo ha ilma- ilma- caruurtay kusoo bilaabay dhankada aada iyo aad marka ninka weynaa loo jeedaa marka meel lasoo maraa la rabaa haye marka waxaa waaye horta waa yani meesha lasoo mari lahayo culummada laga dhiganaya laakiin siday hadda ila tahay aha, odayga woogiya meel walba inay cakiran tahay haye laakiin wuxuu isleeyahay bal inuu la hadluu rabaa laakiin ururkiisana maaragtay si oga baaqsan lahaa nimankan asaga yani eh, oo maaragtay oo xisbigiisana xoogaa dhaleecayntooda inuu dhinacana uga wareegto ninkaana la hadlo labada kun iyo sideed iyo tobankii faa'iidadii uu ka helay mid lamid ah mid ka weyn Laakiin- inuu meeshaan ay oga Ay- baxo.
ayagana soomaalis odhan karo meel bay ka qaldan yihiin wa- wadaadaha ama wadaadada
maya wadaadada aniga hadda siday eel tahay Ha.
meelba kama qaldano oo maxaa kura wax dhaliila hadda un furi sababta dowladda waa dad waa maqlaysa dee raila wuxuu leeyahay da- waa rag xiniyaha la hayo
maya xaniya la- waaba lahaya xaniyaha oo dantoodaa ku jirto haye dantoodaa ku jirto inay hadda saacadan dowladiioo boqol maalmood jirto inay saacadan ayaga hadda khilaaf ay qayb ka noqdaan oo yani ay dhinac la saftaan oo nin hadda hadlayo ay la saftaan aha, xoogaa waa laga fiicanya hadday xataa wax dhaliilayaan bal inay horta u kaadiyaan wey dowladda sanad iyo wax ka badan inay jirto oo waxqabadkeeda la fiiriyo waay markaas ayaga ay culamada ayay hadal u furan aad baad umahadsantahay saaxiib shiraar Aad iyo aad.
shukran ugaas aad iyo aad sax aad baad umahadsantahay saaxiib waa xaafadda isliih saaxiibkaasi mar waliba barnaamijka aragtiisa fikirkiisa kalibta waan uga mahadcelinaa shiraar shukran saaxiib waan wax ba- wax Hello.
badan fahansan waan ku salaamayaa
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu
yuusuf bakabow waan ku salaamayaa waad ii fiican tahan malen xuseen faliyo xagalgelin saaxiib waan ku maqlayaa aad baan u fiicanaya
haya waa laisku fiican yahay bow alxamdulilah xagalgelin waaye soo dhow saaxiib
walaala waanu fiicannahay alxamdulilah waanan kuu dhow haye
kaaka waxaa laga hadli lahaa baan in ayaan u malayn gurguurtu
dabcan wuxuu leeyahay gaasha horta waxaa laleeyahay gaashaan ma u noqon kartaa dabcan dhaliilada uu u jeedinayo raa'ila udinga eh, wadaadada ama wadaadaha culummada u diinka dheg eh, uu kuleeyahay eh, raa'ila udinga gaasha horta ma u noqon kartaa maya maya maya waxa wadaadada waxa lagu eedi kara ama uu ku qabsan kara ama maxay saa u yeeli waayeen wax uu dhahayo horta ma aha sababta maxay tahay haddii cadaalad darro uu ka hadlayo oo leedahay dabcan uu ka aamus way ka aamuseen oo in cadaaladda ay ka hadlaan xaaladda see wax u socoto ay ka hadlaan haddii ay ka gaabseen ay ka aamuseen oo xiniyaha lahayo oo ragga aysan iska dhigayn inuu ka hadlo soo ma ahan raa'ila
culummada siyaasad kuma jiraan xaggeedan uma ay kicin xagga diintay aadeen xagga masaajidyay aadeen kiristaanka koodu aada kaniisadyahay galeen haye
wax siyaasad culummo u dirta ma jirto siyaasad kolley haddii loo dirta labada nin ay tartamayaan baa siyaasad ku jiraan oo laga weydin laakiin hasha raa'ila uu leeyahay ma garanaysaa eh, xuseen faliirow Haa.
waxaa tihiin rag ah, yacni hadalladooda la dhegaysto oo la ixtiraamo oo laga dambeeyo maxaa oga hadli la-diin cadaalad darrada waddanka ka taagan waa su-aal aada u weyn
haa way jirtaa laakiin Aha,
meeshii hadda ay ka hadli lahaayeen eh, meesha isaga uu wax ka doonaya maaha waana aragtidayda waa sidee asaga intuu wax ka doonaya
asaga wuxuu rabaa wadaadada inay garab istaagaan Mhm,
dabcan ay u garab istaagaan buu doonaya haye
taasna meesha kuma jirto wadaadada dadka waa u dhax waa lalaal gacmood midba mar baa la barkaa sooma aada iyo aad markaa ka daasho
markaad ka daasha gacantana aad barkan haye
maxkamad ahaan wadaadada waxba oguma u keenin oguma u geynin haye
wixii wadaadada loo geeyo maxkamad loo geeyo loogu keeno iyo wax ka dhahan mhm,
siyaasada kuma jiraan oo xaggeeda ka taagan yihiin mhm,
marka ani haddaan wax soo waayo Mhm.
inaan lugaha meelaha aan gelgeliyo ma aho haye
meesha duka waxba kama jiro haye
wixii shalay uu u seexday isagoo feetiga banaanka uu u yaala ee bustaha korka looga sii saaro qaba haye
midbaa hadda iyada ahna su kaluu ku sii waan hadda waxaa maqlaya xafiis baa loo dhisi rabaa haa
horta meeshaas waxba kama helaayo waxba wax unbuu ku waan karaa laakiin sooma waktigooda lama joogo xitaa haddii wax dhibaato waddanka ay ka taagantahay mise xaalad ay ka taagantahay oo sidoo kale tillaabo aan laga qaadin in culammada ay soo farageliyaan mise wadaadaha diimaha ay soo farageliyaan
adeebow isagaa feetiga waa ma ogi wadanka dhibba kamaba jirabo haye
muxuu dhib oga jirin sixir barar baa jira haya
sixir bararkaana dunidoo dhan iyo yuu saameey haye
maraykanka intaa maraykan xabaalaha haye
shidaal baa kor u kuleeyahay haye carabti waa sax meel kastaba horta waxaan sicir bararka duniyada maanta aan joogno dhan baa sidaa u cabaaraysaa shilinba shi- wuxuu tegey shilinba laba shilinba ku maxay ahayd marka kaalintii laga reeb maxay ahayd wadaadaha inay ku dhaqaaqaan wadaadada waxaa laga rabay inay duqa garab istaagaan oo ay dhahaan Ah, intay u tagaan waliyaa mar dambe adaha soo istaagin iska joog Eh, madaxweyne kenya kenya kama noqonaysid
aad baa maadsantahay sheekh aad baa xuseen xuseen baliir aad baa abow iga raalli ahow
aad baa maadsantahay shukran waa mahadsan yahay sheekada dhan buu soo gabagabay saaxiibkay aad buu mahadsan yahay Eh, aad baad umahadsantihiin dhegeysan idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal khadka telefoonka xigaha aa siinaya Eh, soo dhow baaba waa dhaway waa dhaway haye waa la socotay barnaamijkaan filayaa war aad baa ula socdaa haye
horta niga war loogyahay waxaa la yidhi ciise male waa sax
rayla waa kaa naqaan haye
annagana hadda ma dhalalin raylaana hadda siyaasad kuma soo biirin haye
waa fahdisoo ma waan gartay
kenya horta waxba kama maqna haye wax ilaahay ah kenya ka maqan horta male waa sax
haddii uu sixir barar jira adduunkao dhan uu sixir bararka ka jiraa laakiin maanta xiisada ka meel kale u saaraya ee wadaadadu ka hadlaya uu leeyahay cadaalad darra
waa kuu soo wadaa iiwad
hal koo sano keliya in wadanka ingiriiska meeqaa ra-iisul wasaaro isbedeshay way badan yihiin
maxaa yeelay waa qarash la-aan iyo maxaan kua sixir wuxuu wadaa iyo korruptionka zaaid u maxaan kua sixir bararka aad u batay haye
horta kenya caalamka la mid tahay horta caalamka ay la socotaa kenya kama bedella kenya caalamka u shiidaa haye
waxaa kaloo soomaalida tidhaahdaa mhm wadar iyo waaxid yaa waalan wadar iyo waaxid yaa waalan haa haye
haddeen ku weydiiye wadar waa kenya oo dhan waa dad aad u tee waa badan
iyo halkoo qofka kee waalan waa sax
wada wadarna waalna ee waaxidkaa waalan waa haye
waaxidka waa yaa waalan ayaa waalan haye culummada wax qaldanba uma jeedaan haye maxay ka hadlayaan haye
waa fahamtay soo ma waan gartay meeshaan doorashaa la galay doorashadana waa lagu kala reey lagu reey
maxkamad baa la geeyeen maxkamad buu geeyey maxkamadda waxay tii iska fadhiisa odayo waa lagaa hele iska joog haye
waxaa la gudbooneed marka shantaas sana inaad qabaabushaysto oo shanta dambe ku hirta ayaa ayaa ku ayaa ku aadaneed aad iyo aad in las balaas lasaga qayliyo ma fiicna ee moogtahay Aha.
marka culummada wax qaldanba ma arkina maxay ka hadashaa haa
wax walba waa hagaasiino sida ilaahay ugu talagalay waaye sicir bararkana waa nalala qabaa laakiin hadda laakiin laakiin eh, marar qaar suma meesha kuma jirto oo wax la arkaayo oo asaga arkaya dadka kale aysan arkayn in meesha ku jiraan in culammada ama wadaada wadaadaha la- qaab qaldan loo adeegsanayo
marka hore aan ku iri wadar ii waaxid yaa waalan Wa- laakiin la garay hadda dabcan hadalka meesha ku jira ah een, laba hadal oo eh, dabcan meesha ku jiraan oo adeersuga uu leeyahay een, wa- dabcan wadaadihii hadda waxaa la hayaa eh, xaniyi- xiniyiha la hayaa
xaniiyaa la hayaa haa haye tan kale wuxuu leeyahay waxaad tihiin dad maanta hadalkooda la maqal og oo aad loo hadal la hadal maqlayo oo tilaabada qaadaan maanta eh, lagu dhaqaaqayo marka maxaad oga hadladiin cadaalad darrada wadanka ka jirto ee lagu jiro iyo tan laga soo gudbaybo
sax sakatay Haye.
hadalkooda in la hadalkooda in la maqlaa kuu diidi maayo waa la maqlayaa waa sax As- waan gartay laakiin dar xunba uma jeedaan fiiri iska hadal maayo moogta meesha inaad hadalkaaga jiro aad u jeedo baad ka hadashaa soo maha waan gartay waxaan asaga aad sheegaa shakiya asaga ku beeran oo asaga un bay leeyihiin shaka kalea la yeerayo haw- fiiri t v kale asaga u shidan haye t v-ga kenyaaba waa ka dhex baxay aha
wax kalaa u shidan asaga wax kale ayaa ku dhex wareegaya haye qofka markii uu waaran yahay jinniga la shaqeeya laakiin di- qofka markuu waaniy muxuu gaashaan ka dhigtaa Ka- eh, raa'il hadda wuxuu gaashaan ka dhiganaya culammada
laa ilaaha ila allah war iska daaneo war fiiri Eh, war muraadan aniga joogin adeer qur-aanka ilaahay aqbalba ma haddaan ku idhahda adiga iga yeeli haye
muraad aniga aan joogin haddaaba aniga bakado muraadka maanta aad qabtaa dabcani xasan iigu yeeri aniga sugow haddaad iigu yeeri aqbal ma haddaan ku idhahda ma iga yeelaysaa haye haadiye marka ninkaas waa iska qaqaylinaha ninkaas u sheeg odayga calabdoog u sheeg odayga calabdooga aw
iyo xuseen buulaxaw aad ood umaasan tahay adeersugu waad umaasan tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bay dhegeysanaysaa saaxiibayaal adoon culus ugu maqlayaa ee dabcan asagana fikirkiisa uu ka dhiiban doonaa qeybaha dambe cabdulaahiga ii gacanatina wuxuu leeyahay yuusuf iyo bal iisoo fur mikrofonka tobankii barqnimaa la gaaray dhegeystayaal aad u tiro badan qaadka telefoonada ay ku jiraan saaxiibayaal adigana aragtidooda fikirkooda waan dhegeysan doonaa dhegeystayaal dabcan haddaba gaashaan ma u noqon kartaa hadallada iyo dhaliilada markaasi loo jeedinaya wadaadada ee waa dabcan wadaadada wadaadada diimaha ee hadda raayila uu farta ku fiiqa uu leeyahay dabcan waxaa ka gaabiseen inaad ka hadashaan cadaalad darrada waddanka markaasi ka tahan haddaba waqtigeeda ma la joogaa oo haddama kusoo beegtay in in markaasi wadaadada ama culamaadiinka markaasi farta loogu fiiqo shaqadooda dhegeystayaal qeybaha dambe saaxiibada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal laakiin marka hore dhegeystayaal ogolada inaan soo qabta mid ka mid adaga qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareedee abid muddo afartan sano ah ilaa ay horaantii sanadka labada kun labaiy labaatanka hal dhibc sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga un h c r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoyska abaaruhu saameeyena geeska afrika balse un h c r way imika la daaladhacayaan baahida ba-an ee hadda dadka haysato sidii looga badbaadin lahaa hay-adda un h c r qaxootiyada ayaa kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom si dhibcaha loo yaqaana bonga point oo loogu adeegsado ka jawaabinta abaaraha dhegis ma la socota in dhibcahaaga bonga point aad ku caawin karayso qoysaska abaartu saamaysay un h c r waxay aad doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daranee hadda waxay aad u saamaysay noolosha dadka waaweyn caruurta hooyada dhallaanka hooyada xaamiliga hooyada wallaca caruurta yaryar dhegeysta waxayna baabiisay dabcan waxyaalihii inta badan ay ku taami jireen sidoo kalena ay ku riyoon jireen in ay markaasi inta badan ku intifaaci doonaan noloshooda waana xoolaha abaarta ba-an kala geysa dhegeystiya waxay dadkaasi ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo hoy iyo cunno dhegeystayaal biyo baadi hoy dhegeystayaal haddaba haddii aad u baahan tahay dhegeysan inaad dadkaasi caabiso waxaad u gargaarto dhegeystayaal maanta ay arrin kula taalla waa arrinta dhegeystayaal haddaba waxaa qaracaysaa bal aan wada dhegeysano dhegeystayaal adigana isku day inaad dadka wax ugu qaban karto adoo dhibcahaaga bonga point oo dhibcaha aad kaysatay lacag lagaama rabo shilin ma lagaa rabo laakiin wax lagu leeyahay dhibcihii aad kaysatay mise telefoonka kugu jiraan aan ugu deeqno si waxaan ugu iibina raashiin cuno waxay cunaan waxay afgeliyaan biyo dhegeystayaal waxaa qaraacaynaa xidig hal laba lix afar gees ama star one two waa star one two six hash dhegeysalaan mise xidig hal waa xidig hal laba lix afar gees kadibna waxaa kuu soo baxaya select lipana bonga point waxaa ku dhufaysa lipana bonga point lipana bonga point markaas kusii dhufato waxaa kusii kuu soo baxaysaa baybil waa baybil baybil aad kusii dhufanaysaa kadibna waxaa kuu soo baxaya business number business numberkaas waxaa kusii dhufanaysaa dhegeystayaal lambarkan thirty two ninety three seventy eight ama waa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed ama thirty two ninety three seventy eight kadibna waxaa kusii dhufanaysaa account number account numberka waxaa qaraacaysa star f m xidig waa s t a r f m ayaad qoraysaa kadibna waxaad ku daraysaa dhegeystayaal accountiga waa mount raalli hada waa amount intaad doonayso qof waliba tabartiisa ay tahay ama dhibcaha ugu jiraan laba boqol oo dhibcood saddex boqol oo dhibcood afar boqol oo dhibcood lix boqol oo dhibcood kun dhibcood sideed dhibcood ama laba kun oo dhibcood sideed kun oo dhibcood toban kun oo dhibcood labaatan kun oo dhibcood oo bonga point qof waliba intay tahay tabartiisa qof waliba intuu awoodo ayuu gelinayaa dhibcahaasi dhegeystayaal si dadkaada waxaad ugu tarto uguna deeqdo kadibna waxaa ku dhufanaysaa ok wuxuu ku weydiinayaa empesa pin empesa pin maxaad gelinaysaa kaa adiga qaaska ku ah cid kale hala wadaagin kadibna geli ok kusuu dhufo waxaa laga yaabaa inaad maanta hal qof aad u gargaartay allah ayaa wax u gargaaray dhegeystayaal kadibna ok farin ay kuusoo dhaceysaa dhegeysi waad caawin kartaa qoysaskaada eheladaada qaraabadada gobolka waqooyi bari eebaartu aad u saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point ee safaricom fadlan maanta ku deeq fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadkii abaartu saamaysay hay-adda qaramada midoobey qaxootiyada u qaabilsan waa hay-ad caalami ah ku sugan goob wariba oo doonaysa inay hadda markaasi gargaar ee u fudiso saaxiibayaal bal barnaamijka dhegeystayaal gabagabadii aan soo gaaray ilaa iyo toban daqiiqa inoo soo hartay ama laba iyo toban daqiiqa saaxiibadan qadka telefoonada u siinaya aragtiyada fikirkooda barnaamijka are waxay ka dhihilaayeen mise fikirkooda dhegeystayaal iyadoo dabcan inta badan hadda raila omolo odinga uu dabcan shalay uu ku kacay waa wadaadaha diimaha dhegeystayaal kuna tilmaamay in cadaaladda ee hadda ay ka aamuseen ayna ka aamusan yihiin kuna tilmaamay in hadda ay usoo kacaan dhegeystayaal haddaba gaashaan ma u noqon kartaa dhaliilada uu u jeedinayo raila odinga dhanka culamaa diimaha ama dabcan diimaha culamada ama diimaha dhegeystayaal kala duwan ee wadaadahooda taasi haddaba gaashaan ma u noqon karaysaa dhegeyste manana jooga wakhtigii dabcan la kicin lahaa culamada ama wadaadaha diimaha si ay oga hadlaan cadaaladdarrada uu hadda raila tilmaamaya sheegaya dhegeystayaal midda doorashada laga soo gudbay iyo tan hadda waddanka markaasi ka taagan ee xukuumadda ruto hadda sida doonto dowladda ka yeelanaysa dhegeystayaal ayagana ay ka aaminsan yihiin waxa uu sheegay raila odinga inay u eg yihiin wadaada markaas xaniinyaha lahayo dhegeystayaal waxauu sidoo kale sheegay in wadaadada hadaladooda kuwa waxay ka mid yihiin kuwa ugu looga dhegeysi badan yahay iyo sidoo kale in la qaato dhegeystayaal balse wuxuu leeyahay hadda waxay u muuqataa kuwa ka jifo arrimaha iyo hanaanka dhegeystayaal ee cadaaladda ee waddanka laga doonaya in wax ka qabtaan wadaadaha wadaadada diimaha dhegeystayaal haddaba wakhtigeeda ma la jooga gaashaana ma u noqon kartaa hadallada iyo dhaliilada uu jeedinayo raila odinga eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada saaxiibayaal barqa wanaagsan meel walba joogtaan dhegeysaha laba qaybta labaad iyo dhegeysaha noo dafuraya barnaamijka saaka soo dhawow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow mustafa
soo dhawaad horta waktigeeda horta hadda lama joogo haye
waktigeeda horta waa lasoo dhaaf arrimahan waa labo midna waa kuray ku saabsan tahay midna waxa waaye dhaqaale xumada waddanka taas dabcan culamada ay uga hadlayihiin
haa haye
marka tii horta kurihii waa dhamaa dhamaa
kur kur waa liri waa ku guuldarraysay maxkamadda u aaday haddana waa ku guuldarraysay aad iyo aad
marka diimaha horta waxaanba eebba loo saaray meel ay hadda wax ka qabanayaan iyo dib hadda ay u kulmaan horta maba jira adaan laga koriya haye
marka wixii dhaceen in la sabro ayaa ku wanaagsan mogta
waa ku maqlaya soomaalida waxaa jira mhm
soomaalida waxaa jira wixii yani ka sabr lagu leeyahay wixii kasamar uu leeyahay
ayaa waxaa jira geeri gareen lahow
geeri dareen lahow
geeri gareen lahow geeri gareen lahow calal aday ka eg waa yani haye
cidda ugu calool adag waa lihi soomaali haye
marka diimaha hadda nimanka diimaha hadda yani dhibaa wadanka ka dhacay kan waayo dhaqaale xuma dhacay taas yani waa u kulmi karaan arrin sidaas oo wadan dhexdiisa way kulmi karaan haye
laakiin taas hadda wax eeb ay kuleeyihiin midda kursiga horta ma jirto laakiin haddii ayaga dabcan horena loo sheegay in ay tuhun iyo welwel laga qaw sidoo kale lagu qanacsaneen guddiga doorashooyinka xududa i b c so ayaga lama dabcan lagama sugeyn inay dabagalbal ku sameeyaan warbixin ay soo saaraan sidii wax u qabtaan nidaamka doorashooyinka u dhacaan iyo meelaha dhaliilada lagu lagu eeday i b c in ayaga soo saaraan hadday yihiin hay-ad la og yahay oo dabcan waddankana ka diiwaan gashan culamada ama wadaadaha dalka
maya dhibkaas maba ka jira hadda dhibkaas alaana u koriya maba jiraba laakiin watan hadda raila uu sheegaya soo maahan wuxuu leeyahy waa ka gaabiseen cadaalad darrada waddanka ka socdaa ka gaabiseen
maya waxa laga gaabay male culimada waxay ka gaabisay malaha arrinta waa sax labada lodba kii helaba waa kii kale oo kale annaga haddaan haddaan u kulannana intaan intaan kaas ka qaadna kan masiin karna ma laakiin inay cadaaladda runta indhaha la iska saara maxaa diidaya
laakiin cadaalad waxaan malaynaa wax hadda lagu eelaa malaha maya runta in laisku sheego maxaa diidaya adigan ninkaadan mustafo
ya runta in laisku sheego maxaa diidaya
runta wax di wax diidaya malaha marka watan hadda raila uu ka hadlayo
maya dade culimada waxaa waye wax lagu ehlaa malaha waa runtii marka hadda la sheego wax eed bay kuleeyihiin malaha maxaa yeelay taas waa nacdi waa dhamaatay marka tu kale un ka ka sug waay marka wax kaloo laga qabanaa malaha aad baad umahadsanta mustafa wajeer saaxiibkaas umaadsan yahay xegaha kale qadka telefoonka siinaysa inaan aragtida soo dhawow waa ku salaamaya magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
saas yar waa saciid cabdullahi samir soo dhow
waa dhawan haddaan ugudagan
amaskan waxaan dheerahay horta midda ugu horeysa raila amalo odinka warkiisana waa la dhacsanahay haye awarta xojare sababta ah oo mudiinka ana haddaan kuano muslimiintana dhacdo kamid tahay laakiin
siciid cabdulaahi qadka telefoonka kaga waan ka raaligelinayaa soo dhow walaal iskaga awraadiyaha waataa dhegeystaas waan ka gudbaa xigaa kalan siinaya star f m soo dhow
halo wasalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa adeer calosow soo dhowow
dhibaatada jirtaa waxay tahay adduunyada hadii qof qof kasta wax la weydiiyo mogta waa la we- waa la wareeraya waa sax Eh, culummada laga hadlaayo oo hadda laga hadlayana sheekh cali iyo sheekh xasan maahayn ma garta dabcan culamaau diinku ka hadlayaa bal een waxaa laga hadlaya niman gaalaha laga hadlayo iyagoo berigii horena markii dastuurka la dhigayana ka hor yimid haye ruusaa daba joogay haddana qaabka dulmiga ku taageeray madaxtinimo aan xaq ahayn kuwaasaa laga hadlaya maxaa marka maxaa uu hadda u- ula hadlaya haddii marka hore uu ka hadli ula hadli waaye shalayna waa arkaysa asagoo asagoo xanaaqsan buu hadlaya raila oday suga u yahay hadda nin ri aroorinaayo oo maaragta oo sicika ooman yahay war waxu garan karaya ma marka waxa weeye waa waxa kenya gudaheeda ka socda dabcan ma- haye anagana kenya baan ku sugannahay ma kenya baan ka baxsannahay gudaheeda ka socda weeye oo kenyada aan ka hadlayno waa kenya nool wey maaha kenya hadda eri aroorinay O- okay marka maxaa cadaan cadaalad darrada uu ka hadlaya maxay tahay raila meesha laga hadlayana siyaaya eheeda ma ahayn gaarisa iyo iitoona waa sax waa meesha cusub waa mar horaan sheegay siyaaya uu ka hadlay bondo shalay ku sugna laakiin cadaalad darrada uu ka hadlaya maxay tahay raila oo hadda uu ku hayso wadaadada wad- A- ada- cadaalad ay ay kuwaas sameeyeen ambay haq- sharuur bay qaateen ma garan haye Ah, sharuur bay qaadanayeen ilaa afar sano oo kaamil ahaa lagu soo wadaa iyo shan sano oo lasoo dhaafay sharuur iska qaadanayeen Ah, dhinacayna u janjeereen ayagaana wax haliyey Eh, haddana waa ujeedaa dee waxaa la yidhi haddii biyo nacfi ay leeyihiin ba wuraraha lagu iibsaa laga dara lahay dawladda taageeraya dawladda dabagala haddii wax lagu dheefayo laakiin maxay laakiin laakiin hadda raila muxuu muxuu- dadku hadda waxuu sheeganaya maxay maxay qaban lahaayeen adeer calisow
wax badan bay qaban kareen ha yeeshee laakiin annagu waxay tegey waa tageen haye laakiin waxay tegeen laakiin dhankaada way laakiin dhankaada adeer calisow way ka tegeen laakiin weli dhanka raila kamay tegin maya kama tigin annaga waxay dulmiho oo oo- oo nagala galay waa naqaanaa haye iyaga saan wax u samaynana waa naqaan kale unugu hortagna waxaas marka dulmiga hadda qayb may ka yihiin ayaga
dulmigu qaybay ka yihiin waa nimankaasu niman waxaa weeye ninkaan odaga afar sano oo kaamila sharuur ka qaadanaya wey se ninkaan kaniisada ugu wareegaa sidiisada haye caadiga lama kulme kaniisadu buu galaa isagoo meesha ka hadlaayo haye kuwooda qaadanaya sharuurkooda la siinaya waa iska qaadanaya marka
Eh, waa- buulaha weeyaan sida uma garan karaan waxaan waa waa waa- waa way kaya guryaha ka baxeen.
adeer Cali- waalaikum salam waraxmatu shukran aad baa mahadsan yahay qayb ay dulanka ka yihiin buu leeyahay wuu mahadsan yahay adeer calisow soo dhow asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijka adaa noo soo xiraya so- waa kee
aabbaha nabadda gaarane soo dhowow
in badan baan ku salaamaya marka koowaad shukran
jiritaashii sharafta badan oo sida duwan sida meelaha kala duwan kasoo qayb qaadanayana waan salaamaya marka koowaad iyo marka labaad shukran
waan dhegaysanaya falanqaynta iyo sidaa wax loo wada iyo maaragtay halkay u dheelinaysa waan dhegaysanaya waan gartay
walilahi alxamd wadanka horta kenya nabad allah ka dhigo amiin
wadanka sicirbada kala degna ilaahay ha ka dulqaado caalamka o dhanna wuu la qabaa waan garnay
ninkii duqa odayga rayla ahaa waxaan umalaynay kenya in badan buu soo halgamay ha soo halgamo
haddana doon ciiraysa iyo saaraysaanu arkayo oo maaragtay badweynta salfinayso haye
haddee weligiis lagama maqlin culummo asasinayo
aha marka culummada markan had saacadan uu cuskanaya aniga waxaan u arkaa nin daad qaada xumbe cuskay wax la dhaho laakiin raila suma ku haboono in meelaha eh, dhaliilada iyo qaradaadka ay ka jiraan inuu soo bandhigo uuna u sheego suma ku- eh, kaalintiisa ka- inuu ka ciyaarayo ama ka qaadanayo soo ma ahan
laakiin culummada inuu la soo gashado meenu u dhaho qaladaadka wadanka jira iyo waxa sidane adaan tooshimu ku qabta asaga tooshimu ku fiican yihi laakiin haddii in wuxuu wuxuu jiro buu sheegay soo ma ahan oo uu ka arkay eh, dhiba- cu- dulduleelada iyo culeysyada ka jiro wadaadada dhexdooda
wadaadada dhexdooda haa maya ma wadaad wadaadada hadduu toosh ku qabanayo Aha.
hebel hadda oo ninkaas filaan oo culmo filaan baa waxaa samaynaya ha yidhaahdo laakiin culummada way badan tahay mogta wadanka dabcan wuxuu ka hadlaya un kuwa kiniisadaha iyo kuwa dabcan muslimiinta umuu ka cid kale kama hadlayo
marka culimada culimada state house ma joogaan haye
culimada waa culimo meelo qaasa lagu ogyahay haye
kenyaanka kalena kama duuno ayaga wax qaasa ma soo saarayin haye
marka culimada wuxuu aaday ani waxaan u arkaaba qalad inay tahay haye
marka reelaayo ani waxaan leeyahay oday baa tahay sharaf iyo karaamaa wadanka ku leedahay nin oday oo in badan soo halgamana waa tahay nin la aqoonsanyina waa tahay waxaan leeyahay wadankaada mar kastaba wanaagiisa ka shaqee baan leeyahay iyo horumarkiisa aad iyo aad waxaan leeyahay siyaa- siyaasadna way dhammaatee twenty twenty seven aayarkoo iska naso xisbigaada mid kamida soo saar wadanka intaa dhex joogtana maaragtay wixii wanaag un ka tali baan leeyahay asalaamu calaykum adeer warahmatullahi wabarakaatu adeer col- adeer colosun uu ku maqlaya la soco hadalka fiirso
cabdicalasoon waan salaamaya salaam baan hawada u marinaya waa shaqo tahay xataa ugu dambeeya alay cadag shukran shukran waa tahay aada waa mahadsan tahay dhegeystayaasha khadka telefoonka saaxib yaan u dambeeya uga mahadcelinaya saaxiibadaas beelowle bay joogaan kadaraas wuxuu dhahay een, eh, wuxuu dhahay een, aad- wuxuu dhahay een, sugow iyo een, wuxuu dhahay dadka xoolaha dhaaminayaan waxay siyaasadda ka aqaana ma laha waana asaga sida yacni siyaasadda asaga keliya ula muuqataa adeer calisow si wax uu ka- uu dhigayo laakiin uga mahadcelinaya mar weliba shukran leeyahay waad mahadsantiin dhegeysan halkaas oo kusoo birinaya barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari oy Mm, intaan yuusuf oo soo gabagabaynin waxaa dadka loo sheegaya dhegeystayaal waalidiinta iyo weliba ardada kuwa iminkan jaamacad dabcan soo bogay iskuulada ama iskuulada sare ee secondariga dhegeystayaal soo bogay waxaa loo sheegaya war farxad leh war farxad leh waxaa ugu haya isku- eh, kolleejka islaamiya college islaamiya college oo wuxuu ka tirsan yahay dhegeystayaal eh, guddiga farsamada ee dalka ama kollejyada fars- farsamada dalka dhegeystayaal tivet wuxuuna uu bixiya eh, certificateka iyo sidoo kale diblomaha sida business studies development studies iyo- iyo iyo i c t ama information communication technology dhegeystaan iyo weliba koosaska ah, luuqadaha ingiriishka swaxiliga carabiga frenchka dhegeystaan waxyaalaha basic basicka ayuu dhegeystayaal bixiyaa oo qof waliba uu kaga faa'iideysan kara dhegeystayaal waqtiyada ee hadda ardada ay ka faa'iideysan karaan iyo weli sidoo kale waalidiinta iskuulka dhegeystayaal waxa uu markaasi waalidiinta uu sheegayaa in uu farxad gelin doono sidoo kalena uu cajiib gelin doono ardada iyadoo qiimo jaban affordable ah ama fees charges affordable ah ama qiimo jaban cid waliba ay awoodi karto ee uu hayo dhegeystayaal waxa uu sidoo kale xiriir ama wada shaqayn uu la leeyahay jaamacadda kenya methodist university kemu oo iyadana bixiso sidoo kale leadership and professional management business management hospitality haya and p t iyo sidoo kale international computer and- and digital literacy dhegeystayaal waxaa hadda ay socota isdiiwaangelinta qof waliba way is- way isqori karaan way iska diiwaangelin karaan islaamiya college dhegeystayaal waxayna ku eg tahay ilaa iyo isdiiwaangelinta bisha toddobadeeda ee soo socota january labada kun saddex iyo labaatanka fasaladana waxay bilaaban doonaan sagaalka janwari labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal cid waliba oo doonaysa danaynayso islaamiya college waxaan u leenahay maanta ha ka qayb qaataan oo ha halkaasi ha gaaraan si deg deg ah si ay caruurta tayo leh caruur wanaagsan caruur khibrad leh halkaas uga soo baxaan dhegeystayaal waxayna bixiyaan certificateska dhegeystayaal manhajka ee kenya ama manhajka nek iyo sidoo kale kemu dhegeystayaal cid waliba oo danaynayso way halkaas way arjideeda way dalban kartaa mise isdiiwaangelinta weli way socotaa waxaa loo sheegayaa dadka ardada iyo waalidiintaba in labaatanka cunuga ugu hore ee bisha waa labaatanka ugu hore cunuga bisha eh, laga dhimi doono qarashaadka lacagaha ama fiiska ama qarashaadka boqolkiiba labaatan dhegeystayaal islaamiya college wuxuu ku- waxay ku taala wadada dheer ingaara park waa off to park road dhegeystayaal ee nairobi park road dhankeeda ku taala islaamiya college waa dabcan halkaas waxaa ku helaysaa barayaal khibrad dheer leh wax badan fahansan kuna taqasay koosaska ay bixinayaan dhegeystayaal wixii faahfaahin ah macluumaad ah waxaad kala xiriiri kartaa lambarka islaamiya college eber toddoba siddeetan iyo sagaal waa eber toddoba siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow eber toddoba siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow lambarka markaan aan kugu celiyo islaamiya college waa eber toddoba siddeetan iyo sagaal konton koob iyo labaatan toddobaatan iyo kow ayaad kala xiriiri kartaan islaamiya college dhegeystayaal maanta waa ka qayb qaado fursaddan yay ku seegin dhegeystayaal waa fursad markaas in mar kale aan kusoo mari doonin oona qiimo jaban caruurtaadan wax wanaagsan si wanaagsan wax looguga bari doono dhegeystayaal aad baad mahadsantihiin dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan meel walbaa joogtaan shukran shakuuran wa shukran jaziilan waxaan u mahadcelinayaa cabdi masaai maara oo masaai maara inaga soo waca dhegeystayaal iyo sidoo kale maxamed xuseen oo saaqa laakiin qadka telefoonka ka goy axmed xagadheer wuu mahadsan yahay xire waa xire dabcan xire waa hire cabdulaahi dhankaasi xagadheere iyo sidoo kale shiraar oo asagana isriin naga soo xuseen faliir xagar jareer adeer sugow oo dhankaasi mandheera iyo mustafa wajeer saciid cabdulaahi wajeer qadka telefoonka ka gox adeer calosow umaadsan yahay nairobi iyo sidoo kale caabaha nabadda gaarane dhankaasi gaarisa dhegeysta halkaasaan kusoo afeera barnaamijka dhegeysta maalinta berito arrimaha gargaarka biniadinimada ee qaxootiyada ayaa ballan inoo ah saaxiibaga inta ka hore waxayna iga tegayaan sidaasi nabadgelyo inkastoo aan u baahanahay dhegeystayaal waxaan u baahanahay shiraar iyo sidoo kale gabadha la yiraahdo yusra oo weli ilaa hadda aan ka hayin ama aan raadinayo yusra ciddii meel ku sheegi karto gabadhaasi waa inaan markaasi si deg deg u helaa adeersugo waan kala dhamaanay dad yara kooban ayaa kala qadqaadaya dhegeysta shiraar asagana u baahanahay waxaan sidoo kale u baahanahay gabadhaasi yusra oo daraad aan sheegay iyadana dhegeystayaal waa wax yar oo adeeg yar ee aan u hayo laakiin sida horaan aan ii sheegay dhegeystayaal ragga waa suurtagal in teleefanadooda hawada aan ku qabto laakiin gabdhaha waa la diiday lambaradooda in hawada lagu qabto dhegeystayaal laakiin si gooni ayaan u tilmaami doonaa dhegeystayaal si lambaradooda ay noogu soo gaaraan hadduu ilahay raalli ka noqdo saaxiib intaas iyo nabadgelyo maalinta barito dhegeystayaal marna mawjadaas ka bedelinsi wararkii barnaamijyada dhegeystayaal marna aysan kuu dhaafin nairobi hal ibar shan dhibic sagaal mombasa hal ibar saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada tanariva masalani sagaashan toddoba dhibic hal halka sidoo kalena saaxiibada wajeer iyo habasweyne sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xabasuufta raamu lafey iyo baniisa sagaashan toddoba dhibic shan dhegeysan muqdisho sagaashan toddoba dhibic cibir dhanka isiyeelo balambala madogaashi iyo meru waxay naga dhegeysanayaan dhegeystayaal hal ibir laba dhibic saddex dhegeystayaal www star fm co k e qaybta gacantaada midigta dhegeystayaal halkaas klik ka siinaysa barnaamijyada live-ka tooska halkaas kala socon kartaa saaxiibayaal sidaasi nabadgelyo shukran dhammaantiin